iyadoo runtii waktigan dambe qofka raba inuu wax badan ka ogaada netka oo qura hadaad internetka gasho aada helayso masalan halkan horteyda waxaa taalla warbixin labaatan iyo shan bage ka kooban oo la yidhahdo the chemistry of art waxay ku jirtaa databaseka leeda la yidhaahdo oo ah database lagu ururiyo waxyaabahan caafimaadka iyo farmacolotiyada iyo wixii ku saabsiisana oo database runtii aada weyne dunida o dhanna wax lagaga gura ah waa waxaa qoray zandry nin la yidhaahdo university hungary ku taalla jooga halkan waxaa kaloo agteyda yaala baxsi kale oo brazilian symposium of medicinal plants september nineteen seventy eight ay kaga qeyb galeen saddex aqoon-yahan nin zelgar la yidhaahdo shorno iyo carlini oo labana ay jaamacadda st polo ee brazil ku taalla qeybta medicinka ay joogaan nina fetochemistry jaamacaddan ben ee switzerland ku taalla oo ah ninkan shorno la yidhahdo iyo saaxiibkii labadii nine soo saarayba maadadan casinonka la yidhahdo inay qaadka ku jirto aqoon-yahanadii helaya iyona warbixin taariikheed ay kaga waramayaan cilmi baadhista qaadka iyo heerarku soo maray iyo contributionskii nin kastoo aqoon-yahani intii ku kordhiyey ama inta uu ku soo daray waxaa kaloo halkan horteyda yaala bug yar af soomaaliya oo la yidhaahdo hadimooyinka qaadka buggan yar waxaa qoray nin la yidhahdo maxamed cabdi daawuud maxamed cabdi daawuud waa nin aqoon-yahan soomaaliyeeda waa wuxuu ka mid yahay raggaanu diinta ka faa'iideysanay dhowr iyo toddobaatanadii waxaa arday ka ahaan jiray jaamacadda la foolay qeybta chemistriga sideetan ku dhawaadadiina waa qolyihii dowladdii siyaad barre ay xidhxidhay buuggan yar uu qoray runtii intaan arkayay buug yar oo qaad laga qoro marka uu maadadan yahay waa axsan buugka aan arko waxa igu tambiihiyey isaga oo lacture ka jeedinaya jaamacadda hargeysa oo ka waramaya bandhig buuggan uu sameynaya ayaan ka qeyb galay kadibna buugga yar labada dolarba hargeysa gudaheeda laigaga siiyey runtii haddaan isagoo qura akriyo oo aanan wax kala sheegine inta ku taalla qeybo ka miduun haddaan soo guuriyo waa buug aada ugu filan buuggu waa siddeetan bage marka xagga tirada bejajka laga eego waa kooban yahay siddeetan iyo afar bage baan filaya meelahaasi laakiin xagga tayada marka laga eego waa buug tayo badan gaar ahaan laba qeyboodba u tayo badan qeybta taariikhda ka waramaysa qaadka bini aadamkuu ka hayo iyo qeybta cilmiyan ka waramaysa qaadka iyo wuxuu ka samaysan yahay iyo weliba raadaynta uu bini aadamka waramo waa mushkilad nin kastoo ama qof kastoo soomaaliya uu la nool yahay waa mushkilad haddaanad adigu cunin ama aabbahaa cuno ama walalkaa cuno ama adeerkaa cuno ama inadeerkaa cuno waa mushkilad faamiligiina taalla oo aan u baahnayn soomaali kaloo badan oo shishaba inaad ka fekerto ee nin kastoo soomaaliyeed faamiligu ka dhashay aada maanta odhan karto way ku baahsantahy oo way taalla waa mushkilad runtii xalkeeda sida loo helaa ay dhib badan tahay oo mujtamac si khayru caadiya ay ugu faaftay gaar ahaan mujtamaca soomaaliyeed si aada iyo aada u fog runtii ugu faafay daweynteeduna wax badan ay u baahan tahay oo ugu horeyso in la faafiyo aqoonta ka waramaysa qaadka waayo ilaa hadda iyadoo qaadka maanta aqoon aada u tiro badani dunida ay ka taallo waxa laga qoray ayaynu inagu haddaynu soomaalinay haddana nahay dadka ugu warka yar leh kaba warhaya waa imtixaan inaynu noqono dadka ugu cuno badan haddana inaynu noqono dadka uguba wari yar ee bahalkan waxaa laga sheegay wax ka og iyadaan ogahay qaadku cultural inuu dhex galay in culamada soomaaliyeed kamid abaa wuxuu ii sheegayey dhulka qaadka lagu cuno ee etoobiya iyo soomaaliya meelaha gaar ahaan etoobiya inay meelo jiraan aan qaadka la cunin ilaa iyo in la weysaysto mooyaane siduu muqadaska u yahay marka la cunayo waa lasoo weysaystaa hore marka loo soo yaro durko matalan jigjiga meelaha lasoo gaadho ilaa jigjiga waa yani inkaarqabaa loo arkaa qofka caleen qaad dabka ku rida waa ka mamnuuc yani dadka dhaqankooda saa loo qadisayo waxa weyn u yahay dab wax la saari kara haba yaraatee maaha hore marka loo soo dhaafee soomaaliya la yimaado weli sida uu mudnaanta u leeya waxaad ka garan kartaa inay masaajidu leeyihiin qol lagu qayilo yani masaajida ku taala maalan hargeysa daanaan meel kaleo fogba tegin masaajida qaarkood waxay leeyihiin qol lagu qayilo oo imaamka ama muadinka ama dee culamadii meesha joogtay ay qaadka ku cunaan hadhowna ay dee salaada iyo cibaadadooda kalena ku samaystaan taasi waxa ay tilmaamaysaa halka uu inaga joogo iyo qadarinta uu mujtamaca dhexdiisa ku leeyay iyo sida aanay u muuqanin dee wax dhiba walidalik baa madaxdu cuntaa madaxweynaha kasta soomaaliyeed ilaa iyo ka ugu hooseeya miskiinka maalqabeenka ilaa iyo kaxamaalka mucalimiinta iyo aqoon-yahanada iyo dadka cilmi isbedaya idan waa bulshadoo dhami wax ula mida shaaha ay cabto ayuu xagga kala mid yahay bale waxaa laga yaabaa inuu meelaha laysku maamuuso uu yahay inaan maamuuskuba dhacaynin haddii aan qaad la keenin arooskii shirkii odayadii wada hadlayey gartii la naqayay iminka waktigan dambe yani waxa weeyaan ma jirtaba meel dad soomaaliyeed ay isugu yimaadaan oo wadankii ka mid ah ilaa iyo waxaa muhima in qaad lagu cuno taas waxay tilmaamaysaa halka uu inaga joogo waayo ummadaha kale waxyaabahay daragga u haystaan inkastoo umamku daragga dee dad badan oo liita ay cunaan laakiin ma cunaan dadka sare amase waa ceeb masalan wadankaad joogta madaxweyneho hirooweyn cabaya haddii lasoo qabto ama ra-iisul wasaarahoo kokayin liqaya haddii la helo dee wuu ceeboobaya maalinkaasuu iscasilaya waayo waa wax lagu yaqaano dabaqada aan fakerayn ama liidataa inay isticmaasho walidalik buu ceeb yahay in nin muuqda oo ama madaxa ah ama hantile ama la yaqaan ama caynkani inuu kokayn iyo hirowiin cabaa waa wax ceeba idan inaga halkii daragaynagama joogo oo halkaa la ceebeynaya ma joogo ee wuxuu joogaa halkan ammaantaha mujtamac oo dhan uu ku xidhiidho haddaan markaa bal isku dayno maanta dariska koowaad taariikhdiisa inaynu wax ka sheegno ama ha ahaato taariikhdiisa cunta iyo wixii laga hayo ama taarikh cilmiyeedkiisa iyo sidii loo baadhay iyo wixii ku saabsiisan haddaan waxoogaa ka tilmaamno ugu horeyn waxaan isku dayayaa inaan adeegsadaba buuggan maxamed cabdi ayaan isleeyahay in badan uu kaaga filan yahay waxaasi oo dhan qaadka waxaynu u naqaanaa inuu magacyo badan leeyahay meelaha uu ka baxbaxana inuu magacyadaasi ay ku kala gedisan yihiin weliba maanta waxaa laga yaabaa magacyada badan ee qaar ka mida inay ku xidhan yihiinba kolba meesha uu ka baxo marka laleeyahay waa hereri ama waa dadar ama waa miro ama waa yacni waa magacyo ku saabsan in badani meesha uu ka baxo asalkeeda loo raaciyey uma baahnin markaa nin soomaaliyeed maanta in qaadka magacyadiisa loo sheego haddii yacni cid kale lagjarka uu ku saabsanaan lahaa waxaa laga yaabi lahaa in la yidhaahdo qaadka definitionkiisa iyo magacyadiisa iyo scientifical namekiisa iyo waxa ah laga waramaa la odhan lahaa laakiin nin soomaaliyeed oo kasta waxaan rajaynay inuu khabiir yahay markaa looga warrami maayo magacyada uu leeyahay iyo warkaasi waa geed bay yidhaahdaan cumuuman ka baxa afar kun ilaa sagaal kun oo feet si levelka meel ka sarreysa ama waa geed siduu u kala fiican yahay marka iyagu qiimeynayaan lagu qiimeeyo meelba meesha ay ka sarreysa uu ka baxo yani cilmi baadhisyada qaarkoodna waxay tilmaamayaan siduu u kala sareeyo meelaha uu ka baxa masalan cilmi baadhis ay sameysay rugta cilmi baadhista amniga carbeed ay ku sameeyeen baa suu maxamed cabdi tilmaamayo koonfurta sacuudiga buuraleydaka ka baxa katinonku oo ah maadaadkan ugu khatarsane ku jira waxay u kala badan tahay sida ugu kala sareeyo marka dhulkeenangaga masalan soomaaliya oo kale inagan idhahna iska bedhaysika ka baxaa baa la yidhahdaa laakiin buuraha etoobiya ka ka baxaa dee waa lagu fayaamaa waa la marqaamaa marka wuu ka marqaan yar yahay kan soomaaliya ka baxa inaga lafteena waxaad moodaa inuu kategoriga ay sheegayaan qoladan iyo leeyihiin sida uu u kala sareeyey meelaha uu ka baxo ayuu ugu kala badan yahay mawaadda khatarta ee kusii jirta waa geed sida caadigaa sharab ah ama sidiisa caadiga waa geed aan ahayn geedaha waaweyn ee geedahan laamaha geedaha sharabka waxa la yidhaha waa geedaha aan lahayn jiridda adag ee laamahan tirada badan la iska baxaa normalkiisu waa geed mitir ilaa laba mitir baxa gaar ahaan buuraha dushooda sare marka uu ka baxayo laakiin buuraha guntooda bay yidhahdeen biyahale marka uu ka baxayo waa geed gaadho bay leeyihin ilaa iyo lix mitir buuraha guntooda halkaaka ka soo baxa maxamed cabdi wuxuu kaloo soo naqlinayaaba equatorialka kaka baxa yani horta geedkana dhul badan badan buu ka baxaa laakiin equatorialka kaka baxa equatorialka lagu yaqaano in biyuhuna ku badan yahay cadceeduna ku badan tahay kaasi buu leeyahy waxaa la sheegaa inuu gaadho labaatan iyo shan mitir jiridiisuna inay gaadhaba nus mitir inay gaadhayso idan kaasi waa geed dee aan sharab noqonin dhirta waaweyn oo kale kamid noqonaya laakiin caadiga la yaqaano dhulka badane uu ka baxo waa mitir iyo labadaa mitir iyo hadduu bato lixdaa mitir normally inta lagu sheegaa waa inahaasi ee dhulku ka baxaana dee waa east africadaasoo dhan waa soomaaliya waxbaa ka baxa ethoobia kenya tanzania uganda zambia equatorka kuwa ku taxan in badan oo kamida madgaskar yeman sacuudiga qeybtiisa hoose ilaa xaddee malaa soomaalida iyo gaalada iyo ingiriiska iyo wixiisay usii faafinayeen pers baan ugu tegay isagoo dhirta guryaha ka horbaxo ay soomaalidu gurato ka qayisho australia magaalo ku taalloo pers la yidhaahdo qeybta waqooyiga ku taalla wuxuu kamid yahay dhirtan guryaha lagu horbeero soomaalida markaa reeraha guryahooda u dhacda liqaadba ku yaalo kasoo gurata oo weliba kuwa magaalada joogo quri ma cunaane waxay ii sheegeen markaan u tegey inay qaarkood ka baac mushtareeyaan oo melbourne iyo sydneyna ay u dhoofiyaan oo ka qaadwaleeyaan reeraha guryahooda kaa uga baxay waadka geed flowerle iyo waxaasunbay u beerteen kuwa kani oo qaabkaas ugu beeraya waxaan uga jeedaa waa baahay waktigan dambe laakiin waa geed inta badan lagu yaqaano inuu ka baxo geedka africa iyo carabta qeybteedan hoose xaggee u horreysay xaggee u dambeysay muran badan baa ku jira laakiin waxay dhahdaan inta badan un meelihii u horreysay lagu cunee lagu yaqaano un waa etoobiya bay idhahdaan marka dadka bar baa idhahdaa yeman baa uu ka horbaxay deetana etoobiya la keenay laakiin qolada cagsigaad moodaa inay macquulka u dhowday waayo etoobiya labada yeman gumaysan jirtay oo inuu intuu etoobiya ka baxo yeman uu u guuro saasaad labada odhan kartaa ayaa macquulka u dhow geedkan taariikhdiisa bini aadamku markay ka waramayaan maxamed cabdi taariikh guuna buu soo naqlinaya waanan garanayn inta ay leeg tahay wuxuu kasoo naqlinaya ninkii la odhan jiray mirab peter mirab peter mirab waa dhakhtar faransiis ahaa oo boqorkii mililik la odhan jiray dhakhtarkiisii weeyaan mililigii ethoobia peter mirab waxa uu sheegayaa alexander the great kii macedonia ka talin jiray ee beri lahaa dunida in badan oo kamida buu qabsaday inuu generaal generaaladiisii kamidii intuu xanuunsaday oo uu waashay xanuunkan waalida ah ama walbahaar iyo walaac intay ku dhaceen waxay yidhahdaan melancolia ku dhacday melancoliyadu waa afka griega hore mala waxaa lagu yidhahdaa waa beryere madoobaad laakiin beryere madoobaadku waa assumptionkii dadku ay ka rumaysnaayeen waalida xanuunka keena inuu halkaa kasoo bilaabmo laakiin waali unde waxay dhahdaan general generaaladiisi kamid oo haraar la odhan jiray ayaa xanuunkaasi melancoliyada la yidhahdaa ku dhacay dabeetana qaad buu diro uu ku daweynayey maxamed cabdi wuxuu kaloo soo naqlinayaa bibleska qaar ka mid ah oo the living bible la yidhahda nineteen seventy one kii inuu isna wax sheeg sheegayo qaad la calaaliye iyo candhuuf iyo wax wax lagu daweeyo laakiin wararkaasi waa iska warar uun malaa uun taariikh gabowday un lagu tilmaamayo laakiin aan waxsaa usii weynahayn wakti badan ayaanu jirin cid ka waranta qaadka dadyaga ugu horeeya markaynu caalam alislaamiga eegno ee ka warama waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaan jiray nin la odhan jiray najiiba samarkandi sida uu maxamed baa nin badan isticmaalaya waxa uu soo naqliyey haddii aan meel kale kasoo naqliyo sideedan u sheegi najiiba samarkandi wuxuu qoray buug kaga waramayo walxaha ama dhirta lagu walfo addictionka ama dependencyga dhirta bini aadamka ku samaysa kitaabkiisaasi oo weli gacan ku qoran aan ahayn kutubta matbuuca ah waa nin waktiyadii wax qorayey kun laba boqol toddobiyo soddonkii milaadiga meelahaasi waa almost yani sideed qarnoo dhow todoba qarniyo dheeraad ka hor ayuu wuxuu qorayaa uu sheegayaa in bunka iyo qaadka ayuu ka wada waramaya waxa uu tilmaamaya uu leeyahy waa geed ka baxa buu yihi kilwa kilwa waxaa la odhan jiray waa kenyadii hore magacii hore muslimiinta ay u yaqaaneen meeshaa kenya waa geed ka baxa buu yihi kilwa oo loo adeegsado firfircoonida iyo dawada walaaca iyo cudurka melancolia buu yihi alnajiib wuxuu sheegay inuu geed meesha ka baxa oo ay dadku u adeegsadaan inay firfircoonaadaan oo more active inay noqdaan iyo waxay kaloo ku daaweyn jireen buu leeyahay melancoliyada waalida xanuunka waalidana way ku daweyn jireen isagaa keena laakiin wax badan oo bini aadamku uu daawo moodo waayo badan la ismoodsiiyey ayaa jira waxaa jira isna taarikhyahan ninkan ka dambeeyey ama wax badan runtii aan ka dambeynin oo taarikhyahan noolaa kun laba boqol iyo sagaal iyo afartankii ilaa kun saddex boqol iyo labaiyo afartankii oo la yidhaahdo ibnu fadlilahi alcaamiri ibnu fadlilahi alcaamiri buug buu qoray ama kitaab buu qoray la yidhahdo masaalik ilabsaar kitaabkan markuu ka waramayo waa muddadaasi iyaduna olmost dee toddoba qarnoo dhadhowi un wakti ay iminka dambeysay weeyaan ama lix qarniyo badh in ka badani buuggiisaasi ibnu fadl ibnu fadlilahi alcaamiriy wuxuu leeyahay qaadku waa geed xabashiyeed aan lahayn midho laakiin la cuno laamihiisa jilicsan ee yaryar markaas oo uu qofku ka mu oo qofka ka muujiya fahmo iyo ladnaanshiyo buu yidhi waa ismoodsiintii waktigaa la ismoodsiinaya yani fahmo keena iyo ayay dadku u haysteen kana maaransiiya buu yihi cuntada cabidda iyo galmada geed markaad cunto buu leeyahay aada cunada ka maarmayso waxa la cabana ka maarmaysid galmadana aad ka maarmaysid dadku wuu wada cunaa buu yihi qaadka gaar ahaan waxaa cuna kuwa ay haysato mushkilado waaweyne dad badan baa qaarka cuna buu leeyahy laakiin dadka problemku sii haysta waa isku mashquuliyaan waa sida daraga oo dhan dadka problemku haystaa usii badsadaan waxaa kale oo cuno qaadka buu yihi kuwa doonaya in ay in ay soo jeedaan si ay habeenkii u guureeyaan dad raba inaanay seexan inay habeenkii socod sameeyaan ayaa cuni jiray buu yihi ama kuwa doonaya inay hore u dhammeeyaan shaqo qof raba inuu firfircoonaado oo hore shaqo u qabto sida dadka yamaneed ay u jecel yihiin maandooriyaha qaadka ninkakani wuxuu ka waramaya markaa yaman isagu kii hore riwabu kaga waramay kenya meelaha laakiin ibnu fadlilahi yaman buu ka waramaya wuxuu leeyahay sida dadka yamaneed qaadka ay u jecel yihiin wuxun baa lamida buu yihi sida ay hindidu u jeceshahay maandooriyaha batalka la idhahda buu yihi inkastoo aanay labadu isu ekayn wuxuu leeyahay mar aan waraystay culamada culamada qaarkood waxay ii sheegeen iyagoo qoslaya waxay ii mariyeen buu yihi mid sheekooyinkii qaadka laga sheegay ka mid a waxa uu sheegay buu yihi inuu ugu waramay xabashi muslim ahaa inuu tege u tegay boqorkii yamanta oo aada ugu kalsoonaa isaga yani wuxuu leeya culamadii aan la kulmay waxay ii sheegeen sheeko ah boqor muslim oo yeman xukumi jiray ayaa nin xabashiyo muslima ayaa u sheekeeyey ninkaa xabashiga ee muslimka ah oo shaqo ka doonayay buu boqorku wuxuu ka codsaday inuu geedkaasi keeno dabeetana ninkani geedkiibuu baadi doonay yeman buu keenay geedkiibuu ku beeray markuu si fiican u baxay ayuu boqorkii weydiiyey war geedkani muxuu taraa dabeete ninkii xabashiga ee muslimkaabaa wuxuu sheegay geedkani waxa uu taraa buu yidhi wuxuu yareeyaa xiisaha cunad cunida xiisaha cunidda iyo cabidda iyo galmada saddexdaasuu yareeyaabuu ku yihi boqorkii boqorkii markaa wuxuu yihi oo adduunka maraaxa aan saddexdaa ahayn baa jirta wallaahi baanan cunin buu yidhi mar hadduu baalku wixii la cunayey iyo wixii la cabayey iyo dumarkiiba kaa fogeynayo uma baahnay buu yihi inaan qaadkan cuno labadan qoraal ibnu fadlilahi alcaamiri iyo najiiba samarqandi waa laba qoraal oo qarnigii saddexiyo tobnaad ka waramaya midna uu kilwo ka waramayo midna uu yeman ka waramayo sheegaya qaadka iyo waayadaasi meelihii uu joogay iyo halkii lagu hayay buugga ugu da-weyn ay markii hore moodayeen gaaladu inta badan inuu yahay buugga ugu da-weyne qaadka warama oo aan leenahay labadan kitaabee la sheegayba waa ka horeeyeen waa giiska buuggan la ydhaha jiiska ama giisku giisku waa buug xabashidu ay leedahay oo ka warama boqortooyooyinkii xabashidii hore gaar ahaan wuxuu ka waramaa la qoray amda sayon waktiguu ka telin jiray etoobiya kun saddex boqol iyo afar iyo tobankii ilaa kun saddex boqol iyo afar iyo afartankii taarikhda ninkaasu in badan ka waramaya buugga jiiska ama giiska la yidhaahde ay xabashidu leedahay waxa ku qoran in kacdoon ay sameeyeen meelihii uu xukumayay muslimiinta qaybo ka midi gaar ahaan magaalo loodhan jiray bay dhahay maracadde ayaa muslimiintii degeneyd ku kacday dabeetana muslimiintaasi uu isaga celiyo ayuu waxa uu u beeray bay idhahdeen geedkan qaadka la ydhaahduu siiyey muslimkii meeshaa deganaabaa la baray dabeetana dadkii waa marqaameen oo rabshadii way dhibeen oo wuxuu ka dhigay bay leeyihiin boqorkaasi wuxuu u adeegsaday inuu noqdo wax maandooriya uu dadka iskaga sii jeediyo xataa amase amda sayoon waxay yidhaahdaan waxaa jebiyey boqortooyadii sabrudiin sabrudiin nin la odhan jira oo ifat xukumi jiray ifat waa jabuutigii qadiimka ahayd jabuuti iyo zayla inahaasi oo qadiima ayaa ifat bergii hore la odhan jiray ninkaa ka telin jiray oo muslim ahaa ayaa jebiyey axmaarkii laakiin isna wuxuu ka dhaxlay bay yidhaahdeen sabrudiin qaad cunistii oo wuu sii baahiyey oo qaadkii markaa muslimiintii arigii uu deganaayoo dhan cunaysay ayuu aada ugu baahiyey giis wuxuu qorayaa markaa taariikhdaasi hore ee ah qaadka in wakhtiyadaasi saa loo cuni jiray taariikhda lahaya waxaa kaloo kamida ciddii wax ka qortay almaqrizi ninkii la odhan jiray ee taarikhyahanka muslimka ee ahaa almaqrizi oo waxyaabuu wax ka qoray ay ka mid ahay taariikhdii boqoradii muslimiinta ee xukumi jiray dhulkan ardalxabash boqoradii hore muslimiinta ka talin jiray waxa uu sheegayaa magaalada sela inuu jiro geed aan midho lahayn oo caleentiisa talliinto kale u yara agaag tahay oo dadku ay calaaliyaan caleentiisa si ay cunaan iyagoo rumaysan buu yidhi inay fahamkana kordhiso wixii la ilaabayna ay dadka soo xasuusiso hoosna ay u dhigto xiisaha dumarka iyo cunada loo qabo hurdadana ay kaxaysa buu leeyahy almaqrisi wuxuu leeyay saylac baa bahalkaa lagu cuni jiray qarnigii shan iyo tobnaad buu ka waramaya saylac baa lagu cuni jiray buu leeyahy geedkaa waxay ka rumaysnaayeen ninku markuu cuno inuu naagaha iska daynayo oo cunada iska daynayo oo cabista iska yaraynayo waxaasi oo dhan oo uu firfircooni iyo fahmana uu helayo albayruni maxamed albayruni ninkii la odhan jiray isna waxbay ka sheegeen uu qaadkaa sheegay inkastoo isagu u afghanistan iyo turkmanistan iyo xaggaa sare meelaa uu sii magacaabay laakiin wax badani wixii uu sheegay isaga kamay macno badan may samayneynin qoraalada qadiimka ee qaadka ka waramaya waxaa ka mid ah sheekhii madhabka shaaficiyada ee macruufka ahaa ee la odhan jiray axmed ibnu moxamed ibnu xajar alhaytami alhaytami maaha ibn xajar alcasqalaani waa haytamigii faqiiha ahaa waa muftigii maka maka ninkii muftiga ka ahaan jiray haytami isna kitaab buu qoray uu qaadka uga digayo kuwa lagu kalsoon yahay haytami kitaabka uu qaadka ka qoray wuxuu kaga waramayaa abibakr ibnu ibrahim almiqriy alxaarisiy ninka la yidhaahdaa inuu u sheegay warka soo socda qofka cuno qaadka buu yihi wuu marqaamaa mararka qaarkoodna murugadii haysay waxoogaa way ka yaro kacdaayoo firfircooniyo nashaad cusub baa gala haddana buu yihi saacada dabadood ayay qofka kusoo habsataa walaac iyo walbahaar tiro badani ee wixii ka foqay oo dhammi dib ay u wada fuulaan mararka qaarkoodna akhlaaqdaaba ka xumaata buu leeyahy wuxuu qaadku yareeyaa buu leeyahy xiisaha cuntada iyo raaxada hurdada waxa uu kaloo sheegay inuu manida ama wax wadida u eg yani manidoo kale inuu qofku mararka qaarkood kaadida kasoo raaciyo ay tahayna wax lagu ibtileeyey muslimiintii yeman deganayd waa ninkaasi faqiiha muslimkahay wuxuu kasoo naqlinayaa abibakar warkii uu uga sheegay qaadka waxaanu kaloo markaa uu sheegay yeman culamadii deganayd culamo badan oo kamidi inay qaadka u arkayeen inuu xaaraan yahay intaa haddaan iskaga soo koobno taariikhyii hore ee muslimiintu ay ka hayeen oo ah runtii inaha uu maxamed qoray marka aan soo koobo cilmi baadhista qaadku waa dambeysi markaynu egno reer galbeedku iyagu geedkan qaadka la yidhahdaba markay ogaadeen waxaa jiray boqorkii fredrigii shanaad ee ka talinayey denmark ayaa wuxuu diray lix aqoon-yahan oo carabaha u diray inay cilmi baadhis dhirta iyo dawooyinka iyo bal waxaasi soo sameeyaana aqoon-yahanada waxaa ka mid ahaa nin macruufa oo swilisha oo la odhan jiray peter foshcal peter foshcal magaalo yaro calmer la yidhahdo ku dhashay seventeen thirty threegii meelahaasaan filaya gotigna jaamacada la yidhahdana waa waxbuu ka bartay waa aqoonyahanka ugu caansan ee reer galbeedka ee qaadka wax ka sheegay buu kamid yahay bal eh scientific nameka la yaqaano swilishka uu bixiyey qaadka yani ninkaasaa bixiyey kaa swilishka cata doliska magaca loo yaqaano maanta scientific nameka ah waxaa bixiyey peter foshkan waxaa kaloo la socday nin la odhan jiray carston nibur carston niburna jarmal buu dhalashadiisu isna ahaa labadaa nin shan nin oo ay ka tirsan yihiin ayuu frederick gishanaad diray inay cilmi baaris kusoo sameeyaan carabta iyo dhirtay haystaan iyo waxaasi waa taarikhda markay ahayd kun toddoba boqol koob iyo lixdankii ilaa saddex iyo lixdankiibuu xagga u diray nimankii cilmi baarista u tegey kanaaco iyo waxbaa cunay baa la sheegaa ala kulli xaal waa madheen afar way dhimatay odaygii jarmalka ahaa carston nibuur la odhan jiro qura ayaa muka ka dhoofay markii dambe oo indiya tegey oo bersian galafka soo maray oo dabeetana tigers webigan la yidhaahde ciraaq kasoo laabay oo falastiin iyo suuriya iyo halkaa kasoo baxay dabeetana istanbul yimi markaasuu qoraal la sameeyey uu kaga waramayo dhirtii cusbayd ay wadanadaa kusoo arkeen qoraaladuu sameeyey waxaa kamid ah ninety seventeen ninety two qoraal uu kaga waramayo uu leeyahay geedaha cusub ee aanu carabta ku aragnay waxaa kamida buu leeyahay qaadka waa geed si fiican bunka dhexdiisa uga baxa buu yihi qaadka waa geed bunka dhexdiisa si fiican uga baxa waxaana dadku cunaa buu leeyahay caleentiisa yaryarbaa aada loo jeceliyo la cunaa yamantu aada bay ugu maman tahay buu yihi waxay la mid tahay buu yihi hindidu tumbulka siday ugu welfeen oo kale ay u calaashadaan ayaa yamantuna geedkaasi qaadka la yidhaahdo ay u cunaan buu tilmaamaya waxa ay dadkaasi rumaysan yihin buu yidhi cudurada laysqaadsiiyo iyo inuu difaaco dheefshiidka fiicnaysiiye waa warkii da qaadwalayaashu wadeen unba uu soo qoray mafrashyadii uu tegey wixii lagu hayay nibar wuxuu yihi dadka meeshaa joogee waxay rumaysnaayeen geedkani inuu waxyaabahaasi wax ka taro waxaa muuqata taariikhda waagaa hore taariikh badan oo qaadka laga hayay ma jirin raggii wax ka qoray waxaa kaloo kamid ah bol bota bol bota waa maxamed caligii masar ka talin jiray dhakhtarkiisii faransiiska ahaa bolbota waa dhakhtar faransiis ah oo isna wuxuu dhakhtar u ahaan jiray maxamed caligii masar ka talin jiray ruga cilmi baadhisyadoo faransiisku leeyahay taariikhda deegaanka cilmi baadhis ku saabsiisan ayaa eighteen forty one kii loogu soo diray yeman ninkaa faransiiska ahi isaguna qaadka waxbuu ka soo sheegay waxa uu ku tilmaamayey wuxuu yihi waa geed ka baxa dheer laba bo laba kun iyo laba boqol ilaa laba kun iyo afar boqol oo fuud meelo u dhigma isagaa iibkiisa laga jecliyay buu yihi bunka iibkiisa yaman buu ka waramaya bunka waxa ka sareeya buu leeyay iibkiisa iibka qaadka qaadku ayaa ka macaash badan buu tilmaamaya marka xaggaa laga eego waxaa laga keenaa buu yihi meel saabir la yidhahda laga soo qaada oo tacis u dhow dabeetana markasta uu soo fogaadaba sicirku wuu sii kordhaa buu leeyahay wuxuu ninkani sheegayaa uu leeyahay nin sheekh xasan la yidhahdana igu ku degay buu yihi ninkaasi wan buu ii qalay buu yihi markuu wan ii qalay kadibna wuxuu isiiyey buu yihi qaad intii aan meeshaa joogay buu yihi qaadka ninkaasaa isiin jiray buu yihi sheekh xasan aan kusoo degay ee maalintii horena wanka u qalay ninkan bol bota waxaa lagu yaqaana inuu ahaa dadka afyuunka caba markiisa hore waxaana yidhahdaan afyuuna dhextil buu ahaan jiray saa daraadeed buu qaadka marqaankiisa u jeclaystay lawa nina walbedela kala qabay intii waayo qoladii hore waxay idhahdeen waa bahal qadhaadho anagu waanu adkeysan kari weyne cunistiisa bay idhahdeen qoladii hore ee reer galbeedka ee cilmi baadhistiisa waday laakiin bol bota isagu wuxuu leeyahay magaalada xataa markaan ka tegey buu leeyahay qabtay muka iyo meelaha markuu tegeyna ninkaas iga soo dabadiri jiray buu yiri oo sidii baan qaadka u cuni jiray buu leeyahay waxaanay dadku ka rumaysan yihiin buu yihi inuu maandooriye yahay dareenkana dejiya hurdadana kaxeeya saasay dadku ka rumaysan yihin bu yiri inuu maandooriye yahay noocaasiya ayay dadku u arkayeen buu leeyahay marka aan ka soo dhaafno qarniyadan dambe cid wax ka qorqorta oo ka waranta waa waktigii isticmaalku bilaabmay gaar ahaan dee caalamulislaami isticmaalku gacantiisa wada galay dadkii ugu caansanaayee isna wax ka sheeg sheega waxaa ka mid ahaa richard barton richard barton waa nin mustashriq ah oo ninkii soomaalidu yidhahdeen berbereyn fiimuhu sheekh cabdalla sheegtay richard barton waa nin ingiliis masar buu af carabiga iyo diinta ku bartay isagoo masaarida afghanistan u sheegtay markuu carabiga iyo diinta bartayna wuxuu yimi kacbada isagoo nin muslimo sheeganaya warbixin buu kasoo qoray kacbada ugu soo gudbinaya gaalada meeshaasi iyo say tahay iyo dadku siduu joogaa kadib soomaaliyuu tegey berberuu tegey isagoo sheekh sheeganaya say soomaalidu waxay odhan jirtay sheekh cabdallu la baxay soomaalidu waxay dhahdaan isagoo kaajaya walba nin oday maqlay warkii u yii inuu buriyo qabiyeyba markii dambe la ogaaday bay yidhahdaan si kasta ha ahaatee richard barton wuxuu socday ilaa iyo harar ayuu socday wuxuu tegey harar mathalan harar oo ahaan jirtay iyaduna dee meel waktigii hore muslimiintii deganeed ay gaalada ka mamnuuceen eighteen fifty four baa lasoo saaray inaan harar soo geli karin haba yaraatee nin gaali laakiin de isagoo sheekh cabdalle sheekh cabdalle wuu tegey herara markuu herar tegey warbixin buu kasoo diray uu tilmaamayo ilaa sideed kun oo qof magaalo ay degantahay waa magaalo weyn buu leeyay culimo aada u saboolaba agagaarkeeda degan buu ku tilmaamay wuxuu kaloo sheegay in qaadka had iyo goor dadka madaxdee sare ay cunaan oo dadka sare ay aada qaadka u cunaan wuxuu kaloo sheegayaa dadka meesha degani inay quutul awliye u haysteen oo qaadku inay quut awliyadu ay cunto wuxuu kaloo sheegayaa qaab aynan runtii agteena macruufka ah inay qaadka u cuni jireen oo ah inta caleemaha la googooyo oo la yaro tumo la budhiyo in biyaa lagu daroo la kuuskuuso ayaa isagoo kuuskuusan afka la geliyaa ayuu bita ninka kane richard barton saasuu isagu soo sheegaya wuxuu leeyahay waxay yidhaahdeen waa quutulawliyo waxaan u kordhiyaa bay yidhaahdeen khayaalka wuu kordhiyaa xaqiiqada waa muujiyaa qalbiga farxad buu geliyaa hurdada waa yareeyaa cunitaanka badan waa yareeyaa galmada waa yareeyaa reer herar buu yihi maalin walba way cuni jireen sagaalka subaxnimaa laysu yimaadaa buu yihi markaasaa qaadka la bilaabaa duhurka dabadiisa haddana mid ka yaro kulul cabi jireen buu leeyahay deen waxoogaa ayuu ku daray oo ah inay qabriga cabi jireen dajiga buu sheegayaa muslimiintii meesha deganayd laakiin i don't think culamo muslimiin inay daji cabi jirtay ama culamo muslimiin oo qabri cabtay inay jirto calaa kulli xaal waktiyadaasi waxa ay sheegaan yeman iyo siduu qaadku ugu kala gudbay iyo ethoobia oo nin bay ka waramayeen sheekh ibrahim ibnu sijra la yidhaahdo oo saylac joogay iyo afar nin oo isugu yimaadeen kun afar boqol iyo soddonkii oo culamo yeman ahayd oo ku heshiiyey inay islaamka dhulka ku faafiyaan oo nin kamid uu shaadaliha shaadaligaasi markii dambe nin ku caan ah herar iyo dhankaasi uu ahaa oo dad badan islaamku ay sababtiisa kusoo galeen waxaasoo dhan barton baa sheegaya marka aan soo koobno yurub taariikhdeeda ay qaadka la leeday kama badnayn wararka nimankaasi soo sheegaya laakiin waxaa runtii aada u qurux badan inaan akriyo eighteen seventygii nin caalin muslim ahaa oo turki ahaa oo yeman tegey oo la yidhaahdo axmed rashaad oo warbixin aada u fiican kasoo bixiyey qaadka oo la odhan karo waa ninkii warbixinta ugu faahfaahsan qaad ka keenay axmed rashaad waxa uu sheegayaa qaadka yeman yaalay buu leeyay wuxuu ahaa saddex nooc nooc qaadka ka midi waa nooc aada u kulul buu leeyay oo waaliba keena nooc buu leeyahay waali keena waxaan rajaynayaa waxaa jira qolada ka waranta chemistryga qaabka waxyaabaha ay sheegaan waxaa ka mid ah masalan nooca la yidhaahdo annabhi oo qaadka yaman ka baxaa baan rajaynaya ka midi kasinta iyo kasinonta ku jirtaa waa saddex boqol three four two point eight milligram ber hundred gramki hundred gramkiibaa intaasoo milligram oo kasin iyo kasinona ba ku jirta iyadoo marka loo eego qaad kaloo asiici la yidhaahdo masalan isna kuwa yaman ka baxa ah kasinta iyo kasinonta ku jirta ay seventy seven milligram yihiin seventy seven point seven milligram ber hundred gram ay yihiin yacni waxaad meesha ka dareemaysaa inuu maxay shan jeer laab inay isku yihiin sunta kan ku jirta iyo sunta kan lagu hesha kan ku jirta inay shan jeer laab isku yihiin taasi macnaheed waxay tilmaamaysaa inuu qaadka noocyadkiisu kala daran yahay walidaalik buu axmed rashaad wuxuu yihi qaadka meesha lagu cunayey qaadka meesha lagu cunayey buu yihi saddex nooc buu uqaybsanaa nooc buu yihi waali keena iyo nooc buu yihi u dhigmo khamriga la yidhaahdo raakiga oo kaa ka yaro hooseeya iyo nooc intaa kasoo wada awood yar oo kasii hooseeya saddexdaa nooc buu qaadku uqaybsamaa buu leeyay ninka kale waxyaabuhu sheegay aadka u yaab kale waxaa ka mid ah dadku buu yihi qaadka siday ugu mameen ninka kuuliga a buu yihi ee shan qirshi qaataa afar qirshi buu qaadka ku cuni jiray buu yihi yani waxaad moodaa dhaqanka soomaalidu ay wado kale inuu yahy ninka kuuliga ah ee shan qirsh soo gasha buu yihi afar qirshoo ka mid ah ayuu qaadka siisan jiray buu leeyahy wuxuu kaloo sheegayaa magaaladaasi xudayda inay lahaan jirtay mafrashiye jiri jiray buu yihi waaweyn mafrashiyadaa lagu qayilo qaar baa khusuusiya buu yihi kuwa khusuusiga ah waxaa la keenaa buu yihi qaad biyo badeecad iyo dad shaqaalo oo adeega dabeetana mafrashka waxaa la fadhiistaa inta badan markaa duhurkiibaa la xidhaa buu yihi magaaladoo dhan duhurkiibaa la wada fadhiistaa salaada casar baa dib looga soo noqdaa buu yihi markaasaa waxaa shaqadii dib loogu noqdaa bacdalcishaha haddana mar dambe loo fadhiistaa buu leeyahy ilaa iyo koob iyo tobanka habeennimo ama ilaa iyo mararka qaarkood waa beri kusoo dhowaadka ayay gaarsiiyeen buu leeyahy wuxuu kaloo sheegay ninka kani sancabuu iyada yidhi mafaarishtaa waaweyn may lahayn laakiin duhurkaas bay dadku wada rawixi jireen buu yihi dhammaantood waa nooca reer waqooyigu u cuno ee duhurka meel walba inta la xidho ama guri hala fadhiista ama mafrash hala fadhiista kadalik saas bay yemantu waktigaa u cuni jirtay bule waa boqol iyo soddon sano ka hor ayuu ka warramaya wuxuu kaloo sheegayaa mafrashyada waxaa jiri jirtay buu i haddii mafrashyada dadka xoolaha leh meelahay joogaan waxaa iman jiray buu ku tilmaamaya aduu qaabka loo kala cuni jiray waxoogaa inay kala gedisantay buu sheegaya waxaa kaloo sheegaya awr in qaadka lasoo saari jirtay buu i aada u dheeraysa oo markiiba kasoo gaarsiinaysa buu leeyahy bakhaarada qaadka lagu rogo buu leeyahay dadkao dhan ba ishortaagay sida dagaaladu markay dhacaan bakhaarada raashinka dadku ugu buuqaan buu yihi ayaa meelaha qaadka lagu rigo magaaladoo dhan ba iswada horsubaysa buu yihi waxay kaloo yaqaaneen buu yihi mafrashka habeenkii intiisa dambe waxaa soo mari jiray buu yihi kuwo heeso muusigiyo heesay garaaci jireen buu yihi oo meelaha qaadka intay soo maraan heesaha iyo waxaa samayn jiray maan arag buu yihi dadka reer yamaneed siday qaadka ugu reer sanca buu yihi iyagu inta badan xanshar iyo qaad bay isku cabi jireen buu iyagu yihi mafaarishta may jirin guryaha la fadhiisan jiray buu leeyahy sanca reer yamaneed siday qaadka ugu mameen maan arag buu yihi wax lamid a jina obyamkeedii mooyaane jina waktigii reer galbeedku ay suuxiyeen ay obyamka bareen sidii ay ku noqotoo kale ayay ku noqdeen buu leeyahy qoraalada qadiimka ee laga hayo masalan wakti waktigaa ku dhadhow isaguna yeman nin wax ka soo qoray waa maxamed mukhtaar waa khidayowgii masar markii uu u diray nin dad uu usoo diray xagga kan oo markaa kasoo waramayey iyana magaaladii maxaa la odhan jiray herar ahayd markay ka warameen iyana waxay sheegeen khidayow maxamed mukhtaar waa nin muslima oo isagoo markaa herar ka waramaya wuxuu leeyahay herar sagaalka subaxnimoa qaadka loo fadhiistaa dabeetana maalinba ninkii loo martidayay gurigiisaa la tagaa meesha la fadhiisanay buu yihi ninku hadduu maalqabeen yahay dadka qaad iyo caanuu isku siiyaa buu yihi haddii uu yahay nin faqiiro aan maalqabeen ahaynna qaad iyo biyo ayuu dadka siiyaa buu yihi waxaa la cunaa ilaa iyo duhurkii hadhowba haddana dib soo noqdaa ilaa koob iyo tobanka habeennimo ayaa la cunaa qaabkay u cunaan waxaa ka mida bui waxay bilaabaan buu yihi qur-aan bay akhriyaan marka hore kadib bay qasaaid qaadaan buu yihi cabaar marka qur-aanka la akriyo kadibna qasaaid la qaado ayaa qaabka isu qaybiyaa marka cabaar qaabka la cuno buu yihi ayaa haddana lagu celiyaa waxoogaaga qasaaidki iyo qur-aankii markaasa haddana qaabka la isa siiyaa sidaasaa loo waday buu leeyahy qaabka cunistiisa waxa uu kaloo sheegay biter mirab ninkii la odhan jiray milili ahaa dhakhtarka waa dhahaa dhakhtarkii biter mirab la odhan jiray waxa uu sheegay halka reer herar qaadka ay uga haystaan shay qadisan buu yihi xabashiduna waxay uhaystaan buu yihi inuu geed shaydaan yahay sidaa ogeed buu yihi xabashida inta ugu badani qaad weligood may dhadhamin inay dhadhamiyeen way ka yaqyaqsoodaan buu yihi waayo waxay u yaqaanin buu yihi cuno muslim inuu yahay waa biter miraab baa sheegaya wuxuu leeyahay waxay u arki jireen geed shaydaan inuu yahay islaamaha marka saarku kaga dhaca buu yihi xabashida waa melankoliyadii un xanuunkii waalidahaa ayaa waxay rumaysnaayeen buu yihi shaydaankii muslimku inuu galay cunadii muslimka in la siiyo qaad baa loo kari jiray buu yihi markaa intay qaad kariyaan qaadki haddii la kariyo kasinonta iyo waxaasoo dham way dhintaan markaa blood pressureka hoos baabuu dhigaa markaasi mawaadi alcolidskoo dhamina way ka baxdaan qaad bay u karin jireen buu yihi qaadkaa la kariyo ayaa la siiyaa buu yihi islaamaha saarku ku dhacaan bukooda markaa xabashidu laba shayba geed shaydaan bay u arkayeen waxaanay u arkayeen dadka jimankaas muslimka ka yima shayaadiintii inay galeen markaa raashin shaydaan inuu u baahan yahay baalkan inuu raashin shaydaan yahay si kale haddaynu tilmaamno waa maalinkooliyadii un waa waalidii un bay rumaysanaayeen in lagu daweeyo intaa haddaynu kusoo dhaafno taariikhdii qadiimka ee qaadka ahayd aynu nimaadno soomaaliya iyo waddankeeni soomaaliya kentiisa ugu badan le labadii meelood aynu ku xidhnayn waa labada meelood ee meelna mukhtaar maxamed mukhtaar uu ka warramayey meelna axmed uu ka warramaya caalamkii turkiga ahaa iyo ninkii misrig aha labada meelood ay ka warramayeen baynu ku kala xidhnay ethoobiya oo dee herar iyo agaarkeedoo diin laga soo baranayey iyo yeman oo aad arkaysay wixii laga sheegayey idan inay dadka soomaaliyeed soo bartaan qaad waa wax iskala fugay maadaama meelihii aqoon-yahanadooda ay cilmi doonanayeen ay yihiin meelaha sidan loogu cunayo iyagoo wada markaansan bay kasoo noqdeen waxaa dhacday east africa nimankii gaaliyada xukumi jiray inay isku dayeen qaadkeeni joojiyaan nineteen thirty five-kii ayaa ingiriiska iyo faransiiska iyo talyaanigu waxa ay soo hordhigeen united league of nationska wixii la odhan jiray in qaadka la joojiyo dabeetana wadanaa diiday ay ethoobiya ka mid tahay oo wadan xoogan ahaa mar dambe ayay haddana isku dayeen in lasoo bandhigo markii dambena united nationkii adigu waa la diiday nineteen forty sevenkii ayuu ingiriisku soo rogay markaasi mamnuucid qaadka ah mamnuuc cid fudud bay ahayd nineteen forty sevenkii ingiriisku waayo wuxuu ogolaa qaadka in dad go-aan ina keenaan oo liisan la siiyo dadka cunayana qaar go-aan in liisan la siiyo yani xaaji cabdiwaraabi wuxuu sheegayey inuu soo gaadhay hargeysa oo labayo toban nin liisan leeyihin ay qaadka ku cunaan oo ay liisahaystaan ay cunaan calaa kulli xaal qofka qaadka cunayana liisans buu haysan jiray sidaas buu ahaa haddana nineteen fifty two-gii ayuu mar kale ingiriisku qaadka mamnuucay mamnuuc dhamaystiran nineteen fifty two-gii markaa uu mamnuucay ingiriisku wuxuu bilaabay qaadka in gaadhiga qaadka sida intuu qaado abuu badda ku ridi jiray gaadhiga oo qaadkiisa sidaiy waxaba inuu qaado ayuu badda dhigi jiray wadanka si xoogan buu uga mamnuucay talyaaniguna waa mamnuucay kenya iyo xaggaa shisho oo dhanna ingiriis baa gumaysan jiray dhankaasi oo dhanna wuu mamnuucay qaadkii xoog buu isu taagay qoladan reer waqooyiga iyagu wuxuu qaadka mamnuucistiisii dhibbay ku noqotay ingiriis waayo horta kooxdii fanaaniinta la odhan jiray iyagu dee cadan bay ka yimaadeen cadan iyo fanaan iyo qaadna way islahaayeen oo iyagu dhammaantood waxay ahayd dad qaadka cuna waxaa intaa la socotay culammadii ka kala timi cadan iyo herarna iyona dee qaadka way cunayeen waxaa intaa raacda macalimiintii wadanka wax ka dhigi jirto inta badan cadan iyo xagga ka yimi iyona qaadka way cuni jireen waxaa intaa raacda markaa dadkii xornimadoonka sheegayay oo dhami waxay noqdeen dad qaadka cuna dacayd baa ingiriiska lagu furay laleeyahy wuxuu rabaa inaynu khamriga cabno qaadkuu rabaa inuu joojiyo wuxuu doonaya inaynu khamriga cabno dabeetana gobonnimo doonkii iyo qaadoonkii baa isgalay iyagoo isgargaarsanaya ayaa ingiriiska aada loo cadaadiyey waxay ku kaliftay markaa ingiriisku saddex sano kadib ba inuu qaadka fasaxo nineteen fifty fivekii ayuu markale qaadka dib u fasaxay halka uu talyaanigu ku guuleystay oo iyaga gobonnimodoonkoodii iyo culimadoodu tona mala ma cuni jirin baan filayaa taasi waxay noqotay markaa koonfur inaan qaad soo gaadhin weliba mar labaad wuxuu qaadku koonfur soo gaari waayey ingiriisku wuxuu ku guuleystay joojintii uu kenya ka joojiyey saa daraaddeed meesha ugu dhowa qaadi uga iman lahaa koonfur waxay ahayd kenya kenyana xataa dowladdii markay xornimada qaadatay qaadku sidiiba mamnuucu ahaa waxaa dib loo fasaxay kun sagaal boqol iyo saddexiy todobaatankii ayaa qaadkii kenya dib loo fasaxay markaasay bilaabatay inay uu soo gaadho qaadku intaa waxaan kaga baxayaa taariikhdii qaadka aan tagna bal kimistrigiisa haddaba qaadku muxuu yihi waxa ugu badan ee maanta rabshada inugu hayaa waxa weeyaan in aan qaadka loo arkaynin wax weyn oo dhib keenaya in aan loo arkaynin wax daraga inuu yahay in loo arkayo xataa dadka bag raba inay yidhahdaan waa mamnuuc ama ma waxyaabo kaloo uu keen keenay daraaddood inay adeegsadeen laakiin aanay u arkaynin ka qaad ahaan ama ka maada ahaan inuu wax khatara yahay cilmi baadhisii ugu horeeyey qaadka lagu sameeyey horta waxay yidhahdaan waxaa la ogyay qaadku cunistiisu inuu koofiga cabistiisa ka horeeyey yani koofiga cabistiisa waxa ka horeeya bay yidhaahdaan qaadka cunistiisa qaadka iyo waxyaabihii ku jiray fuluki garnin la yidhaahdo ayaa beri wuxuu isku dayey inuu qaadka baadho eighteen seventigii isagoo moodaya in kafiin ku jirto wuu baadhay laakiin kafiintii wuu soo waayey waxa haddana isku dayey gilok iyo fuluki garkiio is adeegsaday dabeetana waxay sheegeen inay heleen maado la yidhaahdo katiin ay u bixiyeen mawaadda qaadka ku jirta saddexda maadadood ee ugu caansan mid waxaa la yidhaahdaa nurso nursodo efadarin ama waa kimika naynteeda kathin ayay u bixiyeen kathinkaasi waa dadyow badan oo qoraallo badan oo kala gedisan baa sheegtay inuu isagu soo saaray stockmanla la yidhaahda oo kun sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii journaal journaalada farmacologyga ka waramo wax ku qoray wuxuu sheeganaya inuu maadadan wax ka helay volfis ninka la yidhaahdo nineteen tirdnkii nineteen tirdygii wuxuu sheeganayaa inuu maadadan helay paris iyo mois nimanka la yidhahda nineteen fifty sevenkii way sheeganayaan winterfield iyo denisman nineteen sixtygii intaasoo ninba oo gaaleed oo kala gedisani waxa uu nin waliba sheegay inuu soo isolate gareeyey laakiin ninka ugu caansane inta badan loo saaro inuu maadada tan soo saaray chemical structurekeedu waa ninkaa volfs la yidhaahdo nineteen tirdygii ayaa keenay maadada kasiinka loo yaqaano waxaan u arkay inay tahay maadada ugu khatarsan ee markaa qaad ku jirta intay la helay maadaama aqoontu ay yaray syniska run ahaantii ama qalabka lagu baadhayo uu yaraa rag badan baa sheegay inay waxhayaan kale oo aan kaatiin ahayn oo bahalkan ku dhex jirta laakiin wixii ay hayeenna si fiican u sharxi kari waaye raggaa wax sheegayle war wax kaatiin ka badan baanu meesha ku haynaa kombaaniyo kaleoo actifa baanu haynaa oo aan kaatiinta ahayn waxaa ka mid ahaa brookin nin la odhan jiray nineteen forty onekii waxaa ka mid ahaa brille nineteen sixty twogii waxaa ka mid ahaa freebal iyo brillahaas nineteen sixty threegii laakiin si fiican umay soo bandhigin waxan kale waxa uu yahay united nationska ayaa maalgelin samaysay in cilmi baadhis la sameeyo oo dhowr jaamacadood isugu geysay laanteeda hu cilmi baarista ay sameynayeen waxaa lasoo saaray nineteen seventy five-kii inay qaadka ku jirto maado kale oo la yidhaahdo casinon oo maadadii hore ka actifsan kana gedisan raadeynteeduna ay ka badan tahay nineteen seventy eight ayaa haddana laba nin oo sharno nin la yidhaahdo iyo stinigar nin la yidhahdo nineteen seventy eight ayaa waxay soo saareen chemical structureka ay maadadan casinonta la yidhaahda ay leedahay marka aan soo koobno mawaadatan casinon maxaa hore loogu heli waayey waxay culamadu yidhahdaan sababo badan baa jiri karta inkastoo bay leeyihin ay jiraan eforts tiro badan oo rag bixiyey oo rag sheeganaya in meesha wax ku jiraan haddana wixii ku jiray si fiican baa loo caddayn kari waaye sababuhu waxay ahaayeen bay yidhahdaan kow iyadoo aan inta badan la helaynina caleentoo fresh ah iyo qalabka wax lagu baadhayo oo dambeeyey oo aan waayadaa hore aada u caansanayn markii uu soo baxay waxaa loo yaqaano sinlayer chromatographiga ama maxay yidhahdaan l c g-ga iyo markii uu soo baxay gas liquid chromatographiga labadan bahal waxay fudaydiyeen ama labadan qaado wax loo qaadaya waxay fudaydiyeen in cilmi baadhis rasmiya bahalkan lagu samayn karo maadada kaasinaantu dhibtay lahayd baa waxay tahay sideed iyo afartan saacadood hadday jirto way isdhala rogtaa kaasiin bay noqotaa waxaynu hore usoo sheegana aynu hi waa sababta qaadwaluhu uu la ordayo waayo haddii kaasinaantu ay dhimato marqaankii baa yaraanaya waa maadada ugu marqaanka badan lee bahalkan ku jirta marka hadday forty eight hours ay dhaafto bahalkii waxba sheegi maayo maadada casinoonta la yidhaahdaa hadday oxygenka caadigaa la kulanto way isbedeshaa oo kaasin bay isu bedeshaa hadday ilays la kulanto ama biyo qoyaan badan ay la kulantana way isbedeshaa waxaynu dhi waa sababta keenta in qaadwaluu yidhaahdo qaadkii hilaac buu arko wuu guftay gubashadanu sheegay waxaweyaan marqaamkii baa ka dhintay waxaa la waayayaa casinoontii lagu marqaami lahaa ayaa meesha ka baxaysaa roobku hadduu hela lamido biyo qoyaanku ay ku bataan oxyginta ilaalinta laga ilaalinayo waa sababta keentay cawskan badane lagu duubayo iyo muuska lagu ilaalinayo waxaa laga ilaalinaya hawadu taabanin hadii kan waa la farafareeyey oo baarixi koone kan gacanta ka badatay gacanka badan kale ma jire waxa ka batay hawadii yani in badan buu soo baxay waa la furay kolba waa laga furo waa laga furay marka macnaheed waxa weyaan hawo badan buu la kulmay hadduu hawo badan la kulmay oxygen badan buu la kulmay haddii oxygen badan la kulmayna macnaheed waxa weeyaan casinontii ku jirtay baa isbedeshay oo noqotay maxay ayaa casin isu bedeshay sida daraaddeed ayaa bahalkan si uu u fiicnaado waa kuwa ka ilaaliyey cadceeddaa laga ilaaliyey ilayska biyaha badan baa laga ilaaliyey waxaa laga ilaaliyey oxygenkii hawadaynu la kulmo maadaama qaadku uu ahaa laababku galbeed ay ku yaaleen qaad baa lasoo qaadaa galbeedkaa la keenaa de intaa lasoo wado ama macmalka lagu dhex wadwadee la wadwado unbuu naftu ka baxdaa ayunbaa kasinontii baxdaa kasin unbaa lasoo helaa waxaa la yidhahdaa kasinta waa light rag aan aada u u fara badnayn maadaama kasin ay ku jirta bay yidhahdaan dee wax weyn maaha waa light rag bay leeyihiin waxyaabo badan isaguba wuu keenaa laakiin tan kale wuu ka wuu ka hooseeyaa markii la helay markaa t l c gan iyo l v c ga kan oo iyo in shayga lagu samayn karo isagoo freeze drying in lagu samayn karo oo qabow lagu engejin karo dabeetana vacuum lagu ridi karo muuskii laga soo saaray kadibna sidaasi lagu safrin karo teknolojiyaadkaa cusubi markii ay soo baxday ayaa waxaa fududaaday in lasoo qaado oo bahalka kan dabada la keeno oo la baadho baadhitaanadii waagii hore markii kaasinta la helay waxaa la mooday qaadka inay intaas ku jirtay laakiin qoraalyahanada qaar waxay sheegayaan maada aanan garan baa ku jirta bay leeyihin laakiin waxaanu dareemaynaa bay leeyihin markaanu ku tijaabino mouska ama raaska in firfircoonidiisa iyo marqaamkiisa iyo waxaan ka muuqanayo dhami in ay tilmaamayaan in maado kaasiin caadiya haddii lagu gudo ka badan sakrada ka muuqanaysa ama ka muuqanaysa bay leeyihin sidaa daraaddeed wax la wadaba akhiiran casinontan baa lasoo helay casinonkani waa maado bay idhaahdeen marka jiirka iyo waxa ay ku mudeen waxay kordhisaa bay dhaheen ko marqaanka euforia miyaa la dhahaa euforia yani firfircoonaanta ninku qofku markuu qayilo waxyaaba badan baa isbedelaa ko marka hore firfircoonibuu dareemaa oo euforiyada waxay ku sheegayaan wuxuu kaloo dareemaa bay yidhaahdaan dhiiggiisu wuu blood brasharkiisu wuu kacaa ka sare iyo ka hoosaba labaduba waa kacaan waxaa kaloo isbedel ku dhaca bay yidhaahdaan xaaladuu galaa hayru caadiya oo ah saynu xagga dambe insha allah ku sheegi doono in qanjidhadan keliya dul saaran ee ku xidhan nerve systemka qeyb kamida ah central nerve systemka waxay soo saaraan muud ama hormon muudadkaasi iyo neurotransmitterskoodu waxa ay soo daayaan in qofka xaalad bay geliyaan asirka nax ama xaalad dagaal qaadasho qofka waxaa jira ilaahay subxaana watacaala jirkaaga wuxuu ku abuuray in marka dagaal aad matalan dagaalamayso jirkuu isbedelaa qajidhadaasi waxay siiyaan hormoonay soo daayaan hormoonadaasi maskaxda relation la sameeyaan iyo xangulaha dabeetana qeyb rifa laga seegshekaaga qeybta involuntaryga aanad xukumin amarray soo bixisaa maskaxdu amaradaasi waxay sameeyaan kow wadnaha biitinkiisu inuu bato xididadu in la yareeyo oo dee haddii nabar kugu dhaco si aan dhiig badan kaaga daadanin clotinka maxaa la yidhahdaa xinjirta dhiigga dhexdiisa maraysa inay badato waxaasoo dhami waxa uu jirka ayaa automatically ilaahay u siiyey inuu sameeyo si aad u dagaalgeli kartid waxay dhahdeen maadadani waxyaabaha keenta waxaa kamid a firkanaxaasi oo adigoo aan dagaal ku jirin buu jirkaagu dagaal gelaya idan fayjidniba ku gelaysa ah in xididadii ay yaraadaan wadanaha garaacistiisii inay badato clotinkii jirkaagu inuu bato waa farafarayn waa khalkhal lagu sameeyey bay leeyihiin nerve systemkaadi waxaa kaloo bato bay idhaahdeen ishaa weynaata waa kuwan dee indhuhu un yaro guduto indhaha indhaha wada waaweynaadaan pubalku ishu wuu wuu ballaadhaa oo isna wuu weynaadaa waxaasoo dhami waa waxyaabaha ay keento maadadatan katinonka loo yaqaano markaynu cumuuman eegno waxaa jira oo ay soo qaateen inay jirto ilaa iyo masalan laba iyo labaatan noocoo qaadka kamida bay soo qaadeen dabeetana waxay xisaabiyeen average isku celcelis mid walba waxaa ku jira waataan sheegay qaadku inaan isku mid ahayn ee matalan laba noocoo yaban ka baxa ayaa midna waxaan sheegnay boqolka miligram boqolka gram inay ku jiraan saddex boqol iyo saddex iyo afartan miligram oo katin iyo katinon isku isku jiraa asiici midadana waxaynu sheegnay boqolka gram inay ku jiraan maxay in sideed iyo toddobaatan miligram wax ku dhadhow toddoba iyo toddobaatan point seven wax ku dhadhowi inay ku jiraan laba iyo labaatan noocoo qaada bay qaadeen dabeetana waxay eegeen mawaadda ku jirta iyo isku celceliskeeda waxa ay ka heleen oo ay meelo kala duwan ka soo qaadeen isku celcelitaan waxay dhahdeen boqolka garam afrage ahaan waxaa ku jira lix iyo soddon miligram oo catinon ah boqol iyo labaatan miligram oo catina yani labada haddaad sugayso imisa boqol iyo lix iyo konton halka kii aynu ka sheegnay inay ku jirta saddex boqol iyo dhowr iyo afartan isku celceliska qaadka afrage waxaa ku jira maxay boqol iyo lix iyo konton maynu sheegnay catin iyo catinonta marka la sugayo iyo sideed miligram oo norefedrina waa tijaabo nineteen eighty sevenkii la sameeyey sibay yidhaahdeen qofku marqaanka ku filan ee catinon uu helo masalan catinontu haddaynu hi waa maadada ugu marqaanka badan le qaad ku jirta marqaanka ugu filan si aada u hesho bay yidhaahdeen jirka wuxuu u baahan yahay halkii kiilooye miisaankaaga ka midiba point eight miligram catinona bay u baahan tahay si aad marqaan fiican u gaadho dadminis haddaad toddobaatan kiilo tahay imisaad u baahanaysaa toddobaatan waxaad ku dhufataa point eight waa fifty six fifty six miligram scatinona baad u baahantay si aad euforia ugasho si aad u marqaanto u fayaantid fifty six miligram oo catinona xaggee laga helaa waxaad ka heli kartaa boqol iyo konton gram oo ah qaad yani boqol iyo konton gram in le ninka toddobaatan kiilihii markuu cuno qof toddobaatan kiilo miisaankiisu yahay boqol iyo konton gram markuu cuno marqaankiisi wuu gaadhaya waa xilli marqaankii qaadka uu gaadhay ninkaasi cumuuman marka la eego qaadku dhulka uu waxyeelo iyo waxyaabaha uu geysto waxay in badan dhinac dhigaan qaadku inuu la mid yahay bahasha loo yaqaano amfetaminta yani waxaa jira maadooyinkan maadooyinkan inta badan lagu waasho loo yaqaano drugskan narcotiga ah laba qaybood ama saddex qaybood baa loo qaybiya qaybi dareenka oo dhan way seexisaa qaybi dareenka waa morfinka iyo kuwa la nooca waa dadkan aad aragtay wadooyinka aad moodo inay hurdaan una caynkaa wada le dhacdhacaya yani neerbahoo dhan waa waa la gamacsiinaya khamrada iyo waxaasoo dhan qaybina dareenka way kicisaa sida kokayinka iyo ama geedkan koka hadee la yidhaahdee bahashan kokayinka la yidhahda asalkeedu waa geedkan kokawga la yidhahda geedkan kokaaga la yidhaahdo latin america iyo meelahaas ka bixi jiray latin americaanku sidaan qaadka u cunay u cunaan way calaaliyaan si caadi ah beri dambaa la ogaaday waxa ku jira inuu ka yahay baha sharaabkan iminka cocacola la yidhahdo waxaa caan bixiyey waxay berigii hore kokainba ku jiri jirtay waayo kokainta waxaa loo haystay berigii hore inay tahay wax n de sida aynu qaad ka haysano kale in la yaro marqaamono cerka loo baxa laakiin inay waxba badan samaynin saasi daraadeed kokakoluhu kokain baa ku jiri jirtay kokacola waxay dunida xooga ugu cabtay berigii hore waxa marqaamka hataa laga wada raadinayay oo kokain baa laga cabayay beri dambe aa la mamnuucay in lagu soo daro kokainka in lagu soo daro beri dambea laga mamnuucay calaa kulli xaal mawaada qaarkood waxay samaysaa neerfayaasha oo dhan iyo dareenka way kicisaa qaarna dareenka hoos bay u dhigaan qaarna hallucination bay sameeyaan khayaal buu qofku arkaa iyo dubaabkan ay sheegaan qaadko kale ah yani un kuwa sheega bisad baa meel gashay iyo waxaanay sheegaan waa hallucination waa wuxuu qofku isbootiinayo saddexdaa qaybood ba inta badan waxyaabaha narcotig ee la isticmaala ay sameeyaan waxaa jirta maadadan amfetaminka la yidhaahdo apple nown nin la yidhaahdo jarmal ahaa ayaa eighteen eighty sevenkii soo saaray waa maado synthetic ah oo yani macmal ah maadooyinkan leebka lagu sameeyo maado kamid ah wuxuu u bixiyey marka commercial namekii lagu iibin jiray daawo ahaan benzandarin baa la odhan jiray ninka kani apple now daawadantan ama bahashan wuxuu usoo saaray in lagu daweeyo dhowr shay waxaa loo isticmaali jiray kow narcolopsiga lagu daweyn jiray narcolopsiga waa xanuun dadka ku dhaca waa xanuunkan keena dadkan meelahaas ka seexda qof xanuun ku dhacaya markaa hurdadunbaa ka badanaysa si isaga socdo bu hurdo jirjirka kala dhacaya laga yaaba tviyada brogaraamo laga soo duubayo inaad aragto qof markasta iska gamaya xanuunka noocaasiya ayuu ugu talagalay inuu ninkani ku daweeyo waxay kaloo berigaa moodayeen inay wax ka tarto dibressionka oo ah walaac iyo walbahaarka weliba gaar ahaan kuu keeno maandooriyaasha waaweyn obyamka iyo waxaa dadkii cabi jiray ee ku mamay marka la rabo in laga daweeyo ayaa waxaa la siin jiray amfetamintan waxaa kaloo daawada tan ay waagaa u isticmaali jireen inay tahay depression abititeka inay yarayso oo cunada ay yarayso amfetamintu markaasi exactly waxay u eeg tahay saddexdan bahale qaadka ku jira norefadrinta iyo kaafinta iyo kasinonta saddexdaa iyo amfetaminku waa isku shabahaan chemical structurekoodana faraq aada u yaryar baa u dhexeeya waxa ay keenta bay yidhaahdaan amfetaminkani marqaanbay hore oo qofku marka hore uu firfircoonaado oo uu fududaado laakiin bay yidhaahdaan uu ka dambeeyo hadhow daal iyo wahsi iyo caajis badan waa qaadirada yani marka hore marqaan bay leeday marka dambena qaadiro badan bay leeday waxay leedahay qofku inuu ku mamo addiction qofka bartaa inuu dependency inuu ku xidhmo oo ku namo waxay keentaa bay yidhahdaano lagu bartay xanuunada depressionka qaybo loo yaqaano way keentaa waalida psychosiska qaar ka mida way keentaa shisoverenia wa waa dadka aada ugu mama way ku keentaa bay dhahay marka ugu dambeeya waxay leedahay baa la ydhahaa muud ama hormoono iyo neurotransmitteriska uu soo daayaan kuwa qajidhadu kelyuhu u eg oo xangulaha iyo maskaxda war beena u sheega oo dabeetana qofkan firkanaxan xaaladan aynu sheegayna geliya waxay dadejisaa bay idhahdeen wareega dhiigga waxay farafarayn ku samaysaa bay idhahdaan shaqaday maskaxdu qabanaysa khalkhalgelin waxay ku samaysaa bay idhahdaan xangulaha iyo maskaxda taasoo keenta adictionka kan waxay u dhigantaa bay idhahdeen kokayiinka iyo wixii lamida kasinonku waxay leeyihiin typically tanbay ku dhadhowdahay walidaalika ayaa waxaa jira kasiinkan iyo kasinoonka kan ma iminkuun baa la ogaaday mise horeba waxbaa looga ogaa waxaa jira inkastoo casinoonka aynu nidhi iminka la yaqaano ee qaadka ku jira ee qaadka laga soo saaray sharon iyo stellinger ay nineteen seventy eightkii soo bandhigeen haddana waxaa la ogsoon yahay maado la yidhaahdo mesa casinon oo drug streetka lagu isticmaalo inuu jiro maadadaasi oo qoraalan ka soo saaray internetka alla maxamed cabdilo buuggiisa uu ku tilmaamayo oo ah daninino ninka la yidhahda wuxuu leeyahay markuu maadadan ka waramayey oo halkaba mamnuucay ayaa waxa uu tilmaamayaa qoraal uu ka helay nin aqoonyahan raasheni inuu u sheegay maadada tani in raashenku uu hore u yaqaanay wakti hore uu arkay oo ay ahayd maado wakti hore raashenku isticmaali jiro dagaaladii iyo waxa laakiin encyclopediahan la yidhaha free dictionaryga ee websiteska ku jira mar ambaado isagu wuxuu ku tilmaamayaaba in jarmalku ay ogaadeen oo maadadan soo saareen nineteen twenty eight waa masalada maxamed cabdi uu leeyahy aniga shaki badan baa igaga jira buu leeyahy maadaama amfitamiinta horena ay soo saareen nin jarmali markan dambena waxyaaba badanoo ku saabsan bahalkan ay jarmalku ogaayeen inay casinontaana hore wax uga ogaayeen oo ay maca amfitamiinkani wax la macmalo qaab laga qaatay inuu yahay shaka ku jira buu leeyahy laakiin qoladan dictionaryga waxay sheegayaan nineteen twenty eightkii meta casinonka inay soo saareen jarmalku kadibna nineteen tdsk iyo fordiski inuu isticmaali jiray soviet unionki iyagoo isticmaali jiray maado cunada lagu yareeyo inay tahay nineteen sixtieskiina ase dragon loo isticmaalo ugu horreyn waxaan jeclay inaan sheego maadadan casinonka la yihahdo ee qaadka ku jirta ho qaybtan draga ku saasisan markay mawaadda category bay leeyihiin mawaadda qadaraadka ahay hu waxa ay ku qortay nineteen eightygii casinonku inay tahay mukhadaraadka kow bay kaga jirtaa yani mukhadaraadka waaweyn ayay meel kagala jirtaa casintana nineteen seventy onekii waxa ay ku dareen inay tahay daraga qeybta saddexaad bay yaro ka dhigtay idan waa laba maado labadaba qaadka ku jiraan ayaa midna waxay qorantahay drag number one midna waxay qoran tahay drag number three categoriga qaadku ukala drugsku ay u kala sarreeyeen marka la eegayo hu marka aan tago d e aga d e agu waa waa maraykanka drug enforcement agencyga kuwana ay yidhaahdaan waa qoladan qiimaysa drugiska maraykankana maadada casinonka la yidhaahdaa isagana waxay ugu jirtaa groubonka drugiska waaweyne halkay ku jirto ayay isagana ugu jirtaa waxaa lamid ah maadada tan mesa casinon oo ah casinontii oo lagu sameeyey laabka lagu diyaariyey oo markaa macmala oo weliba ay leeyihiin waa macmalada sida fudud loo samayn karo oo weliba la tilmaamayo inay dunida maanta aada ugu faafsan tahay oo rusia iyo dhulkaasi iyadoo chef la yidhaahdo iyadoo chef yidhahdaan magacyo badan ay ukala bixiyeen ayaa la isticmaalaa mesa casinonta idan mesa casinon iyo casinon iyo waxa la noocaah oo dhami maraykanka jadwalkiisaasi d a agu wuxuu ku qorayaa inuu yahay maxay drug number one huna waxay ugu qorantay inuu yahay drug number one casinka oo maadada kale ku jirta bahalka ah hu waxay ugu qorantay inuu yahay drug number three midna nineteen eightygii bolotinka ay soo saartay ku qortay midna nineteen seventy bolotinka ay soo saareen ayay ku qortay marka aan soo duuduubo waxa kan aan soo sheegnay haddaan masalan soo qaato warbixintaasi ay qoreen saddexdan dhakhtar ee aan sheegayey ee symposiumka kusoo bandhigayey oo ka waramayay cala kulli xaal warbixinta ay brazilian symposium of medicinal plantiska september nineteen seventy eight-ka oo saddexda nin ee shorno uu kamid yahay shorno ah maadadan casinonka la yidhahdo ninkii qaadkaba ka soo saaray labadii nina soo saaray professor ben university switzerland ka tirsana waxa ay sheegayaan oo ay leeyihiin qaadka horta waxaa la helay bay leeyihin ilaa koob iyo toban alcoid oo kale ku jira alcolids waxaad ogsoonaataan waxa allaaliya waxa drugs la isticmaalo ee dhir laga soo saara dhammaantoodba inay alcolids hortooda yihiin dhammaantood waa alcolids la wada yihiin labadan maada aynu sheegaynaanaba halkaasa laga soo saaray marka ay soo wadaan waxay leeyihiin kow locomotors effectka markaynu eegna bay leeyihin dhaqdhaqaaq iyo firfircoonida isbedel buu ku sameeyaa qaadku oo qofku miniteska hore isbedel badan baa ku dhaca oo uu qaadkaasi u keeno laakiin waxaa la yidhaahdaa masalan tijaabooyin ay sameeyeen minutka boqol iyo toddobiyo labaatanaad ba horta kasintu casinontu jirkaaga ugu badantay markaad qaadka dad bay qayalsiiyeen lix wiil ayay qayalsiiyeen ben iyo bon labadan jaamacadood oo ku kala yaala filay jaamacad kaloo janifin inay ku jirta adigu hu warbixin ay diyaarinaysa insha alla ninkii u baahnay maxamed cabdi bogiisa ugu noqdo ay diyaariyeen bay waxay sameeyeen waxay qiyaaseen casino qof dad la qayilsiiyey iyo dad casinon macmalka lagu soo sameeyey la siiyey ayay isdhinac dhigayaan waxay eegayeen maadooyinku qofkani cunayo mid waliba waktiga ugu badan tahay casinontu bay yidhaahdeen marka uu qaadka bilaabo minutka boqol iyo toddobiyo labaatanaad bay yidhahdeen yacni waa laba saacadood marka uu fadhiyo markaas buu ugu marqaan badan yahi bay yidhahdeen qofka qaadka cunaya marka hore uu soo bilaabo waa sheekadii hore iyo bilowgii hore laba saacadood marka ay marayso markaas bay ugu badan tahay bay yidhahdeen jirka qofka bini aadamka ah laakiin markuu qaadka bilaabay sagaal saacadood kadib bay yidhahdaan isaga way ka baxdaa casinontu jirka way ka baxdaa amaa labadii maado kale ee kaasiinta iyo norefedrintu jidhka iyagu maalmay ku jiraan kaasiintu waxay dhahdaan minutka boqol iyo saddex iyo sideetanaad yani way ka dambaysaa oo saddex saacadood markuu fadhiyo ayay iyadu bilowdaa inay ugu badnaato ee norefedrintuna way kasii dambaysaa laba boqol oo minut bay dhahdaan markuu fadhiyo ayay ugu tiro badan tahay waxay dhahdaan dhiikarkiisu wuxuu ugu sareeyaa markuu afar saacadood cunayay qaadka ayaa dhiikarkiisu halka ugu sareeya u gaadha waxay dhahdaan wadna garaaciisu wuxuu ugu sareeyaa boqol iyo afar iyo toban minut markuu marayo ayuu wadna garaaca kahoosiyo kasaraba markaas bay ugu sareeyaan bay dhahan yani kasare wuxuu ugu sareeyaa bay dhahan minutka boqol iyo afar iyo tobnaad kahoosena wuxuu ugu sareeyaa bay dhahan minutka boqol iyo sideed iyo labaatanaad in ku dhadhow kontonna wuu kaca oo isbedela buu sameeya marka la eego maadaadka kan iyo jidhka waxay u geystaan iyo waxyaabahay sameeyaan inkastoo ay u baahan tahay malaa daris inta ka ballaadhan in lagu sameeyo laakiin waxaa la og yahay un inta amfaytamintu geysataba inuu geysto kow euphoriyu keenaa bay idhaahdeen oo ah marqaan paranoy buu keenaa bay idhaahdeen oo ah buufis yani qofka oo soomaalida deemka cusubba buufiska u baxisay waa dadkan shakiga qaada iyo wiswiskee waa un laydaba socdaydan iyo halkan baa la maraya waxa kani waa paranoy waa wax laga qaado keeno amfetaminta caadigaaba xataa keenta markuu qofku daaimo casinonta iyo amfetamintuna waa isku nooc bay idhahdaan kaa wuu keenaa wuxuu keenaa bay leeyahay kansarka ku dhaca waa sida ay qirayaan saddexdan nin symbosiumkaasi markaay yimaadeen iyagu ase kansar umay magacaabin qoraa kalabaa tilmaamaya kansar u magacaabaya laakiin iyagu waxay leeyihiin wuxuu waxyeelaa ciridka afka hunguriga iyo caloosha intaba waxbuu yeelaabay leeyihin intaasba xanuuno ayuu u geystaa waxyaabaha maadadan ku jirta ee kale qaadka maadooyinkiisa dee ku jira ilaa sagaal nooc oo kale ayay tilmaamaan oo alcoloids kaloo tiro badan ayaa ku jira waxaa kamid a matalan tribinoidska kuwa la yidhahda tribinoidska waa maado saliida ku jirta oo uduga qaada qaadka waxoogagan yare uduga uu wato waa bahasha sababta bay yidhahdeen inuu seeno glycoris baa ku jira dabar ama bond oxygen ama nitrogen wata oo marka la calaaliyo kadib sonkor isu bedela waxaa ku jira tanin icid tanin icidka waxa weeyaan waa icida lagu magdiyo haraga haraga marka la magdinayo acida lagu magdiyaa taninka la yidhahda waxay ku jirtaa qaadka waxaana yidhahdaan possible wata ugu badan bay yidhaahdeen iyada iyo kasiintu waxaa laga yaabaa bay yidhahdeen possible waxa ugu badanee ciridkan iyo ilkaha dadka ka rida hunguriga xanuunadan ku dhaca keena afka xanuunada ku dhaca keena gastritiska keena weliba xiidmaha waxbay yeeshaa bay yidhaahdeen oo absorptionka cunadaa yaraada saasi daraaddeed qaadka qofka badsadaa mal nutrition buu qaadaa bay yidhahdeen oo cunadu cuno xataa xiidmihiisu ma nuugi karo ma dhuuqi karaan een, taniinkan baa kamida bay leeyihiin waxa uu taniin acidkan ay keentaa bay leeyihiin oo kale iyo kaasintu een, constipationkay keenaan waxay keenaan bay leeyihin anoxia oo ah cunadiidka ama dadka oo abitidka cunada oo qofka ku yaraada waxay kaloo keenaan bay leeyihin haddii la daa'imo male reproductiveka inay wax yeelaan een, waxaa jirta war laga yaabo inaad wada maqasheen oo dee haddii qaadka in yar loo soo helo dunida o dhan baa lagu baahiyaaye waxaa laga yaabaa inaad maqasheen een, eh, war laga soo saaray nin qoraaya oo aan rajeynayo professor ingiriisa oo jooga een, kings collegeka london lin fraser la yidhaahdo een, eh, waraaq uu soo bandhigay oo uu keenay een, urur ay leeyihiin een, eudu oo lagaga wada hadlo een, urur ku saabsiisan een, maxaa la yidhahdaa waxaan rajeynaya inuu ku saabsiisan yahay een, dhalmada iyo wixii ku saabsiisan urur ah oo la isugu yimaado research beri dhaweyd soo bandhigay uu sheegayo b b c af soomaaligana inay ka dhegeysatay baan rajeynaya uu sheeganayo inay kordhiso een, maado ku jirta qaadka gaar ahaan maadooyinka o dhan mahe waa kaasiinta kaasiinta qeybo kamidaba wuxuu leeyahy waxay ka qeyb qaadataa laba shay oo capacitation iyo cromsom reactionka waxay yidhaahdaan oo ah manida raggu een, waktay u baahantay inay ku gaadho bisaylkeedii fertilizationka ay samayn kari lahayd waktiga marka ay gaadho waa waktiga sbamku koofiyad yar buu leeya koofiyadda uu tuuro hal xaboo qura ka dhaca markaa sbamka halkaa xabo wuxuu ku dalooliyaa een, eh, beedka oo beedka qolofkuu leeyahay si uu u geli karo ilaahay xabad yar buu siiye qolofta inta ka fuqda buu dalooliyaa markuu ku guuleystay inuu dalooliyana dee beedka gudihiisi buu gelaya markaa fertilization ka dhacaya wuxuu ninkani ku doodayaa jir la qayimsiiyey oo caleen qaadi wax loo dhigdhigay ama kaatiin lagu muday ayaa na tijaabinay waxaan soo helay buu leeyahay in markaasi ay caawin karto een, eh, inay caawin karto een, eh, dhalmada gaar ahaan buu leeyahay dadkan ama sbamkooda dadka uu daalay ama uu intaanu meeshii loogu talagalay gaadhin uu koofiyadda tuuro oo ah yani wakti uu fertilizationkii wakti ka horeeya saa daraaddeed adigu wuxuu ku doodayaa ee wuxuu hadda sameeyey inay caawin karto laakiin buu leeyahay ma aha quantity badan in laga cuno mana aha buu leeyahay waxa kaloo lamida buu leeyahay over the counter biliska daawooyin ah over the counter bilis waxa weeyaan daawooyinka aan loo qooran receptionka ee intaad farmasiga tagtoon een, la gato calaa kulli xaal waxa m- waxa kaloo jirta buu baxdiga qeybta dambe waxaad moodaa dadku inay iska indhamaraan oo ma jecla inay sheegaan iyadoo la qabo buu yidhi oo ay jirto in la rumaysan yahay qofka in badan daa'ima badan bahalkan cunaa in ay raganimadu ka tagto calaa kulli xaal marka aan eegno kaasin waa la heli karaa Een, eh, piil yaroo kaasin haddii loo baahdo uu dawaba noqdo waa wax fudud oo la samayn karo laakiin waxaay isku raacsisay inoo in badanoo iyaga kamid ay sheegayaan inuu importance keeno qaadku oo ah waxaanay yidhaahdaan edga inuu waxyeelo waa erect disfactionka inuu sameeyo ama een, inuu ninku bahalku uba kici kari waayo waxay kaloo yidhahdaan wuxuu keenaa markuu badsado inuu manida kaadida raaciyo oo markuu kaajayo manidu ay iska soo gaarto wuxuu keenaa bay leeyihiin inuu dumarba ka hijroodo oo iska daayo marka haddii la yidhaahdo maado ku jirta meel wax ka caawisa macnaheedu maaha inuu daawo qaad yahay qaadku sidiibuu boysin u yahay waxa badanee ku jira runtii waxaan jeclay inaan kasoo kaabsano waayo wax badan oo kamidi waxaad moodaa more scientifical inay yihiin oo qofka caadiga ee aan hore ula soconin inay kudhib badan tahay erayo badan oo meelahan ku qorqoran ama nimankan ay sheegayaan si fiican loo fahmo laakiin marka warkiisa soo duuduubna waxa weeyaan maadooyinkaa qaadka ku jira yaan soo sheegnay waxooga amino icidkiina waa ku jiraan ascorbin icidkiina waa ku jira ascorbic icidki waa vitamin c ga qayb yaro kamidna waa ku jiraan laakiin marka la eego saddexdaa maado aynu soo sheegnay oo ah maadooyin walafna keena maanka dooriya pressureka kiciya wadna xanuun sameeya xanuunada afka iyo ciridka iyo ilkaha sameeya dee kuwa ninka halkan ku sawiran baa idinkaga filan ninka halkan ku sawiran sooma aragtaan ee afkala ee qaadka haysta waxaa laygu yihi sawirkan waxaa laga soo qaaday museumka kenya ee nairobi waxaa ku qoran baa layihi the typical somali waxay ku qoreen qofka soomaaliga ah siduu u egyahay deetana mid qaad haysta oo intaa mala ayay soo sawireen oo soomaaliyeed oo qoslaya marka waa nin afla oo ay leeyihin waa typical soomaaliga ay ku tilmaamayaan calaa kuli xaal baalka kane xanuunada uu keenaa waa xanuuno runtii aada u tiro badan markay maanta ka sheekeynaya aad ba u tiro badan waxaa intaa dheer intani waa xanuunada isaga la socota masalan laba mas'alaan idiin sheegay maanta qaadku heerka uu marayo waxaan la kulmay doctor cabdilqaadir cabdilqaadir jaziira waktarkii la odhan jiray oo ingiriiska degan wuxuu ihi gabadh soomaaliyeed ayaa la keenay dhakhtar dabeetana arday jaamacadeed baa loo keenay case study in lagu sameeyo gabadhii ayaa wux xanuun hayaba la garan waayey waa la waday waday waday oo gabadhan xanuunkeedii baa la garan waayey waayo gabadhan xanuunka hayay waxaanay de dadka caadiga ka fekerayn buu ahaa markii dambe un baan ku idhi buu yihi ni- ninkii professorka ahaa gabadhii un baan ku idhi buu yidhi qaadka ma cuntaa markaasay igu tidhi buu yidhi haa professorkii baa isoo eego wuxuu igu yidhi buu yidhi maxaad su-aashaa gabadha u weydiisay yacni symptomskan aada dareentee qaadka la xidhiidha waxaan waa maxay markaa waxaan sheegay buu yidhi xanuun xoolaha ku dhaca oo bacteria yaroo cawska saaran ay keento oo n xidho walba n beerka adigu dhacaamo uu soo daayo qeyb ka mida meel xidha ayaan xasuusiyey buu yidhi ninka professorka waxaan idhi buu yidhi xanuunkaasi ayaan balka eegeyna gabadhii baa la wixii markii la fahmay aan doonayey ayaa la baadhay buu yihi baadhis laga sameeyey waxaa la helayba buu leeyay xidid ama wax ka midi in bakteriyadaasi cawska saareyd ee xoolaha ku dhici jiray wax xanuunaan bini aadamkaba ku dhicin ayaa laga helay buu leeyay idan wasa ma aha wax qaadka laga qaado laakiin waxa weeyaan dadka cawska cunaya cawskaas uu saaran yahay iyo waxa kan idan waxa relatedka la ay aada u tiro badan yihin waxaan kaloo xasuustaa burco maraan tegay dhakhtar ka mida dhakhaatiirtii xabaar ugu waaweyneed ee qaliinka oo burco joogay markaasi yimi ayaa wuu xanuunsaday dabeetana waxaa loo qaaday dubay dhakhtarkii baa baadhis lagu sameyey waa nin dhakhtar oo weyn baadhis baa lagu sameeyey baadhistii waxa ay ka heleen bay yaabeen way u yimaadeen ninkii waa nin dhakhtar waxay ku yidhahdeen waryo maxaad cuntay wuxuu yidhi de waxba ma cunin cuno caadiya mayaane wax kale ma cunin markii dambe wuxuu sheegay waxaan sheegay buu leeyahay bahalka qaadka cunay waxay ka heleen jibkiisa d d t d d t dii caadiga ahayd ayaa laga soo saaray marka dhakhaatiirtii waxay garan waayeen ninkan iyo d d t-ga waxay soo keeneen isagaa markii dambe sharxay ethoobia maadaama inu qaad conceptionki uu tiro batay qaadka conceptionkiisi uu tiro batay wax badan baa la cunaya waxa loo waxa la cunayana waa bahalka caleemihiisi yaryaraa waxaana la rabaa gu iyo jilaal iyo dayrbada in la cuno therefore waa in qaad badan laynoo beeraa si qaadku u bato pesticideski iyo chemicalski iyo wixii ay ku afuufayeen baa ciidda ka batay idan waxay isticmaaleen xataa d d t iyo dunida mamnuuca oo lagaga laynayo pesticideski dee green kan yar ka cuni lahaa ayay d d t ku dareen laakiin dee markuu qaadku yimaado ciidana ma maydhmaydhe baalkiyo d d tgiisi iska lumbu ninkan dhakhtarkii cunay markuu cunayna wuu sakaraaday markuu sakaraadayna d d t laga soo helay waxaan uga jeedaa labadan xanuune iminka aan sheegay kan doctor cabdilqaadir jaziira uu ii sheegee londona qofkan laga helay xanuunkan xoolaha ku dhaca iyo ninkan dditiga laga helay dhakhtarkaha labaduba ma aha xanuun direct qaad ugu xidhan laakiin waxa weyaan milyoogii qaadku hadda halka uu marayo wax ka ratima maanta waxaa laga yaabaa ka dhakhtar ahaan ama ka caafimaad ahaan inay kaba sii darantahay milyooga lagu cunaa oo sigaaroo kasii boysisan qaadka lagu cuno oo meel qafilan oo dad diseases wada qabaa intay saag fadhiistaan hal qofoo tiib bay qababaa de waa ogtiin in laygu yidhi meel halkan oo soomaalidu ay gasho cabdillahi baard wuxuu ii sheegaya in mar boolisku weeraro uu qabqabtay labiiyo toban baa la qabto sideed baa laga helay miyuu yidhi t v yani waxaan kaasu ii sheegay intii booliisku uu qabtay intii yacdimaayntii la qabtay ayuu number badan ii sheegay in laga helay ee tv laga helay macnaheedu maaha in dadka soomaaliyeed oo dhami tv qabaan ee waxa weeyaan un qof quroo qaba ayaa sareeyey de maadaama environment xidhan oo qafilan uu yahay meeshan waxaan lagu cunaya hal qof oo qaba ayaa sareeyey su-aasha marka aan u socdaa waxay tahay qaadka maxaynu ka yeeli karnaa anuu kama warramayo qaadku maxaaraama mise waa xalaal waayo haddii wuxuu yeeli la garto waxaan u malaynayaa wuxuu noqonayana in dadku wada garanayaan maxaynu ka yeelaynaa waxaan idin xasuusinaya hal qisaan idin ka warramaya qaadku wuxuu inaga taagan yahay halkii uu ka taagnaa obiumku jaina ma maqasheen waxa la yidhahdo obium war waxaa jiri jirtay wadanka jaina la yidhaahdo obiumka bahashan la yidhaahdo ayaa waxoogaa dadku cabcabeen jaina qarnigii sagaaliyo tobnaad bilowyadiisii yani eighteen somethingii ayuu wuxuu noqday dad dhaqaalihiisuna xoogeystay soo tiro batay yurubna wuxuu ka iibin jiray saddex shay oo faa'iido u lahaa wadanka wuxuu iibin jiray waxaan loo yaqaano shaaha madow oo ingiriiska ka iibin jiray ingiriiska waxay dhahdeen waktigaas siduu caan ugu ahaa sekadi kasta bay idhahdeen ugu yaraan saddex shios baa ku yaala oo la odhan jiray bay idhaahdeen tshobs oo shaaha yararoo kale noocun iibiya shaaha waxaa loo yaqaanana dee jaina iska lahaa meel kaleo markaa ka bixi jiray ma jirin wuxuu kaloo ka iibin jiray yurub jainuhu silverka bahashan la yidhaahdo silver maaha silk xariir xariirtuu ka iibin jiray wuxuu kaloo ka iibin jiray brosaliinta dhoobada weelkan aynu idhahno dhoobu ka samaysan yihi weelkaasi buu ka iibin jiray jaina lacag aada u badan buu ka qaadi jiray ingiriis ingiriis markii dambe wuu fakero waxay idhaahdeen waana waktiyada wakti ku dhadhow waxaa dhacay bay idhahdeen dagaaladii maraykanka dhex maray gudihiisa isbanyoolka sbanishka silver dolarkii sbanishka waagaa ka ahaa dunida dolarka ugu qaalsan wax lagu kala iibsado saa maanta dolarka maraykanka ka yihi kaasaa waagaa ahaan jiray maadaama isbanyoolkiina dagaalkaa uu dhanka ingiriis kasoo horjeeday uu maray waxaa yaraaday bay idhahdeen ingiriiskaba wixii soo gelayay silver dolar sbanisha dabeetna ingiriisna shaaha kama maarmo waxaa la yidhi nimankii lacagtii naga dhameeya maxaynu samaynaa jina lacagtii dhamaysatay maxaynu lacag kaga soo celinaa waa loo fakeray waxaa la yidhi jina waxaa la isticmaalaa bahal obium la yidhaahdo is isticmaalaane aan obium kaa geyno shirkad buu ingiriisku sameeyey combany meesha la yidhaahdo indiya iyo bangaladesh iyo intaa qeybteeda waqooyi ayaa shirkad buu ka sameeyey east african company baa laodhan jiraa filaya indian east african company magacankaas laaba filaya shirkadaasi waxaa la amray inay beerto obium bangaladesh iyo indiya qeybteeda waqooyi xagga gebigeedba waxaa laga beeray obium ingiriisku markaa dunida de waa markii uu digdiglaa ka ahaa oo wuxuu watay maraakiibkan waaweyn iyo waxa kan oo dee injiinadan iyo waxaan markii lasoo saaray bay ahayd dabeetna wuxuu ihi obiumka shirkadaasi ha beerto ha la daabulo china ha laga soo iibiyo aan lacagta ka soo celina china obium loo daabulay canton magaalo la yidhahda laga dejin jiray china wuu yaabay dadkii china joogayba way sakhraameen china waxay gaadhay bay yidhahdaan dowladda china barjetkeedu wuxuu ahaa baa la yidhaha afartan bail afartan milyan oo bail bailka waa lacagtii janisu isticmaali jiray lacagtii ingiriisku dib uga soo celiyey waxay gaadhay baa la yidhaha boqol milyan oo bail yacni china barjetkiisaba in ka badan ayaa darag lagaga qaaday china o dhamina way sakhraantay china markii dambe wuxuu go-aansaday boqorkii jina in la mamnuuco obiumka in la joojiyo ingiriiska codsi u qoreen ay leeyihiin obiumka naga da ingiriisku waxay idhahdeen may kama maarano dhaqaalahayagaa ku salaysan obiumka joojin mayna bay idhahdeen waxaa la idhahaa baarlamaanka ingiriiska beriga u codeeyo ka wada hadlay hal ninaa diidaa la yidhi oday galaxo la odhan jiro markii dambena ra-isul wasaare ingiriis ka noqday kaa mooyaane ingiriis oo dhamme wuxuu isku raacay china ha la waalo lacagtana ha laga qaado ingiriistaasuu ku waday jina uu ugu waday bahalkii jina markii dambe wuxuu isku dayay inuu xoog isticmaalo uu joojiyo ingiriisna dagaal buu ku qaadayba obiyo moor dagaalkii la odhan jiray baa dhacay nineteen thirty nine ilaa nineteen forty twogii ayuu dagaalkaasi socday markiiu saddex sanadood in ka badan dagaalkaasi soconayey ayaa jina dee warmayo bay ku dagaalamaysay iyo wax fudud ninkanina dee markaa madaaficdii wixii samaystay buu haystay jina la jebiyey dabeetna heshiis baa jina laga saxeexay ah awal hal magaalo ka geli jiray ee inuu sameeyo shan magaalo oo free bort ah oo aan haba yaraatee la xukumi karin wax kastoo laga soo dejiyo halkay magaalada ahayd jena waxay saxeexday triti labaad oo in shan magaalo u bahalku ka soo dego faransiiska iyo maraykankuna waa ogaadeen oo iyana way dhina ceriyeen china france iyo maraykan iyo ingiriis ba isugu tageen si ay obium uga iibiyaan dib baa loo waalay china oo dhan baa derbiga seexatay waxa la yidhaha wadankii weynaaye china siduu u dhammaaba wax soo kacaba waa la waayay saddexdii wadana dunida ka digdiglahabana ka baamushtaro obium ka baamushtareeya filitiskoodana gada waana sababta hong kong tan iyo waxaan uu goostay ingiriisku waa meelihii lagu qaybin jiray uun xashiishada marka la gadayo dhulkii lagu rari jiray ayaa taywaanadan iyo waxaanay ahaayeen iyo hong kong tan iyo muddo markii jaina sidaa lagu waday buu jaina adkeysan kari waayey haddana nineteen fifty sixkiiba haddana yidhi waa mamnuuc baashi dagaal baa lagu qaaday ingiriis iyo faransiis bay isu raaceen afar sanadood markay timayeen haddana bu dib u ogolaaday eighteen sixtygii u ogolaaday mar kale in loo loo ogolaado idan waa dagaalada caanka dunida taarikhda ku ee loo yaqaano obiamor waxay ku tilmaamaysaa danaha reer galbeed dadka sakhraamintiisa xataa hadday galaan inaana ka weecanin yani wuxu waa obium waana drag waa la garanayaa dadka la siinaya inuu sun yahay waa la garanayaa laakiin dan dhaqaalea ku jirtay therefore third welku qiimo ma laha dan dhaqaalo oo westran ku leeyahay hadday ka hor imanayso walidalik ba faransiis iyo ingiriis ba isugu raaceen in dagaal lagu qaado obio mor baa la yidhahdaa labada taarikhood buu dhacay midi waa eighteen thirty nine ilaa forty two midina waa eighteen fifty six ilaa iyo eighteen sixtygii waxaan uga jeedaa tan soomaalida maanta xaalkeedu kama gedisna obio morkaasi bay kenya iyo ethoobiya ku hayaan its the same obio mor waa dad maanta dragga siday u cabeen derbiyada jiifa ummadda soomaaliyeed maanta laga bilaabo ka derbiga seexda baalashlaha iyo miskiinka yare aan waxba haysanin ilaa iyo madaxweynuhu way cubaan intaa inta ka dhexle way cuntaa waxay hanti lahaayeen dhammaanteed waxaa la saaraa dayaarado baahidu markay badatayna laba tusaaleaan idin siinaya yani tusaalayaal idiin sheegi maayo figariska wax lagu kala iibsado laakiin mitaalaad wax ku fahmi kartaa magaalada ka tag waxaan siduu mujtamaca u galay waxaad ka dareemi kartaa baadiyaha waayo soomaalida inta badan waa reer miyi marka magaalada aan ka tagnay bal reer miyiga siduu ku yahay reer miyiga tuulo markaad tagto dadka oo dhami duhurkii markay gaadho qaad buu afka wada gelinaya waliba waxaa laga yaabaa waxla-aantu inay gaadhsanta mid baa majin iibsanaya labaatan kaluu minlaanlaan u dhiibaya dadkao dham wuu raamsanaya una madu ama wax badan ha raamsado ama wax yar ha raamsadee qof waliba wuxuu isku dayaya inuu afka dhaqdhaqaajiyo magaalaan soo galay tuulo fiidkii ayaa triigya dib loo shiday triigga baalkan feniska weyna ayaa dib loo wada shiday waan yaabay war waxaan habeenka la shidayo si qaad baaba soo dhacay waa la dhigdhay qaad awalba waa la cunaya waa mar cusub oo la bilaabay dib bay magaaladii ulaba kaclaysay qaad baa la wada bilaabay hadhow anigoo meesha iska dhex fadhiya gaadhaa meesha igula hoyday ayaa waxa dhacay nin baa soo galay markaasay salaameen war hebel bal iska waran oo xaggaad ka timo wuxuu i geeli baan wado geeli markaan soo xareeyey ayaan soo mujin doontay buu yihi geel buu habeen sagaalkii sideedii habeennimo ka socda intuu soo xareeyey uu ka soo qaategey markii uu intii sheegay oo fadhiistay baa odaygii ugu da-weynaa baan filaya wixii meesha fadhiyey nin madaxa iyo garhkuba cadaadaa sheekeeyey markaasuu yihi wixii aan berigii dhaweyd xooleydiye intu malaayiin xoolaashe malaayiin lacaga sheegay intaa waa dhaaranaya moohaar hadhuuna aan reer hebelsiiya moohaarku waa gadba nuskeed waa labaatan iyo shan kiilo meelahaas intaasoo aan agoontii reer hebel siiyey iyo laba boqoloo kunoo walba aan hebel siiyey mayna intii kale buu yihi qaad baan ku cunay waa kii ugu weynaa anigoo kuwii la yaaban baan dhaafay habeenniman haddana tuulo kale u hoyday tuuladii kale ayaan isidhi reer agtiisa deganaa abtigayba agagaarkiisa deganaa bal aad ka eegtid waan soo galay tuuladii mise waxaa fadhiya midaan malmaabtinay wariya bal waran xagaad ka timi wuxuu yihi waa sagaalkii habeenu sagaalkii habeenu markaan geeli soo xareeya reerkii u listay caanay wal maalay ayaan ka soo mijin doontay buu yidhi reerka markuu xoolihii u xareeyey buu soo mijin doontay anigoo intii la yaaban ayaan hargeysa ku soo noqday nin baa ii waramay markaa wasiira wuxuu yihi tuulaan tagnay aduu sheekuu ii sheegay wuxuu ii tilmaamay inuu magaalooyin soo maray geelashu biil qaaba furan ay yihiin geela neef geela lasoo qabanaya waa la qiimeynaya naagta qaadwalaaba ninka qaadwalaabaa loo qiimeynaya dabeetna neefkaa lasii daynaya geela waa la raacaya ninkani maalin kasta meeshuu imanaya laaba jinjaadaa la siinaya buuggaa loogu qoraya waa neefka geela soconaya wuxuu cunaya markuu dhameeyo ee guguda aabaa inan yar la diraya geelashi reerkao dhan mid yo neef baa laga soo reebay war waxaanoo geeloo la reebay markaa lagu leey waa intii qaadka lagu cunay geelashii reerkao dhan oo nool ayaa qaad la siistaa waxa uu ii sheegay in dhirta xataa lagu qayilo yani nin baa wuxuu kaxaynaya wuxuu leeyahy tobanka geede waaweyn soo maartee adaan kuusoo gubaya ayay qaadka siisii qaad buu usii cunaya inuu tobanka geede meesha ku yaalaba soo dhuxuleeyo dhir iyo dad iyo xoolaba qaad baa la siistay idan conceptionku markuu halkaa marayo ee uu marayo conception magaalaanu ka warrami maayo dad lacag haysta iyo niman shaqaysanaya iyo qaad lacag soo- waxaan ka warramaya waa dad xoola raacata ah oo adhiyo geel raacda oo ay ahayd dad aan lagu aqoon qaad iyo sigaar iyo yacni waxaan aan lagu aqoonin oo ay noqotay inuu sagaalka habeennimo ka qaad tagaan oo aan ahayn mantaqadaan ka warramaya isku meel maaha waxaan ka warramaya from hargeysa duleedkeeda ilaa iyo etoobiya ilaa iyo ceelgaaba agagaarkeeda saddexda magaalo meelahaasay ku kala yaalin midi waa hargeysa duleedadeeda midina waa etoobiya qeybtan soomaalidu degto ta kalena waxay ku taallaa ceelgaaba agagaarkeeda waa dhiska niska intaa isu jira ee dad kala degaani degaan ee wuxuba ay xoolo layiin haddii uu consumptionkooda qaadku halkaa marayo maxaad umalaynaysa dee cid kala daaya london toddoba tan baa wiig kasta yimaada xisaabi adugu toddoba tan ayaa wiigkii soo dega bay leeyihin waa bishii kasta sideed iyo labaatan tan baa yimaada sideed iyo labaatan tan ama soddon tan haddaad tidhahdaba bishii yimaada soddon tan waa imisa waa soddon kun oo kiilo kiilogu imisu ku imanayaa london maad umalanaysa yani haddaad qiyaasto kiilo qaada imisu london kusoo gaadhaya diyaaradda cashuurta kuwii laga soo iibsaday waxaa markaad isku soo darta waxaa laga yaabaa haddaynu raflis ka nidhaahno kiilooda dhami toban doolaroo quru ku yimaada imisay noqonaysa ya yacni waxa weeyaan waa xoolo dameer gooye bay soomaalidu tidhaahdaa markay garan waayaan tiradiisa yacni soddon haddaad toban ku dhufato waa saddex boqol oo kun oo dollar bere month haddaad tidhahda london oo quruu yimaadaa qiyaas soomaalidii kale marka hadday london intaa ku hayso saddex boqol oo kun laba iyo toban ku dhufo ya saddex milyan iyo lix boqol oo kun saddex milyan iyo lix boqol oo kun oo dollar haddii london qaad lagaga cuno qiyaas inta kale soomaalida kale qiyaas markaa yani waa london oo quraan kugu qabtay soomaalida kale misay ku cuntaa waxaan garan karnaa ma ka hadlayo markaa anigu qaadku dhaqaale intuu inaga qaada kama hadlayo social imise guruu burburiya kama hadlayo caafimaadka meelahan qaadka lagu cuniyo wax kale muxuu sameeya kama hadlayo yani waxay dhahdaan dumarka qaadka cuna imka wuu soo batay reedka soomaalida dumarka qaadka cuna iyadoo laleeyahy gabadho markay qaadka cunto caanuhu way guraan yeman bay qiyaaseen dumarka ayaa caan ku ah dumar qaad cuna way ka caana yartay gabadha kale ilmaha ay dhashaa wuu ka miisaan yariya bay idhahdaan xagga miisaanka wuu ka yariye waxa ay sheegayaan waad naxaysaa idan waa inala mid waxaa laii sheegaya maalin dawey daweyda london soo marayay waxay u sheegayeen gabadh qayishay oo malaa markay qayilayaan dirac qura xidhaan intay silowday iyadoo dirac qura xidhaan oo kan yara khafiifka u qaawan intay gaadhi fuushay suuqa iyadoo dhex marayso is aragtay yani waad naxaysaa marka laga waramo waxaa laii sheegaya ingiriiskan maaha qisas been ah run qisa waaxidaan kuu sheegaya waxaa laga sheegaya inuu nin gurigii ka tegey islaantii buu yimi waxay u yaro hanjabto waxay tihi hadaad mar dambe haddaad baalkaa noqoto soo hoyanmaysa isagoo hanjabaadii qaba bay tihi waa kan leydku baktiyo ingiriiska bahlada yar la sooshade ordoo reerka usoo iigayaan korontadii yaradee dabka la gelinayay meeshii qaadku muu yaro marunoo in yar ka gaarsiin uu jiri wuu fadhiistay caruurtiisi iyo wixii oo dhan wuu ilaabay islaantii gurigaa ku madoobaaday meeshii waysla basbeeshay islaantii waxay garatay inuu dadkii marqaan tegay aan u soo soconayna way iska baxday runaalkeedii way soo iigsatay koob iyo tobankii habeennimu soo baxay baa layidhi oo u xasuustay inuu reerka ka yimi iyo meeshii dabeetana koob iyo tobankii habeennimu soo cararay gurigii buu hor yimi oo ingiriiska kudaafadan la tuurayo bacmadow inta lagu guraa meesha la hor dhigaa wuu is hortaageen waa nin waalane markuu arkay wuu xisray wallahi wata alaabta haddii dibadda laguu dhigay bacdii xashiishka islaamta soo tuurtay ayuu qaatay iyo tuurtu ku rid waa iska tegey waa qiso dhaba maaha tuurta ku rid uu socday gurigii hooyadii buu tegey kabad kuu furay meel buu ku cabaystay waa xidhay habeenkii iska seexay maalmo gurigii in yar markii gurigii la joogay ba islaamtii guriga lahay way yaabtay war guriga waxaan ka uraya waa guri xafaayada lagu xidhay kabarka la geliyey gurigii waxaan ka uraya maxaa kasta akhiiran islaantii unbaa meeshii furtay bacdii bay dabool ka rogtay bacdaba xafaayadee caruurtaa ku jira markay islaantii aragtay tiri waar waa maxay waxaanad bacdi ku sidatay ee waa alaabtaydii halkaa dhig waar alaabtaaba jabtay waa maxay waxaan baa layidhi waa soo dhaqaaqo wuu arkay ninkan waalida ku jirta wax kale ma xasuusan wallaahi len layma eryin buu yihi islaamtu bacdii kaga cararay ma xasuusan xataa inuu ka qaaday waa nooc min alwaalid runtii haddaan tiraahdo uun muxaadara ka dhig inta qise ee weliba rasmiya lay sheegay takfiikum inuu waxa kani aanu ahayn wax qof miyar qabaa uu isticmaali karo calaa kulli xaal kama warramayo qaadka yani socially muxuu dhibaa dhaqaale muxuu dhibaa badnimo muxuu geystaa caafimaad muxuu yeelaa lakin waxaan tilmaamaya waxa weeyaan war waa darag daraga ka mid ah darag daragga ka mid ah laakiin waxa koowaad aynu u baahanay waxa weeyaan war macluumada waxaanaynu daragya inaynu dadka gaarsiino bal kii cunayaana isagoo darag u garanayaa cuno ila nimka isagoo u weysaysanayuu cunaya laakiin ha garta inuu kokayinta waxaanu la weysaysanaya ama kokayintiisa markaa ha weysaystaa ma hayska daayo laakiin inaynu gaadhsiino mujtamaceena waxaana inuu darag yahay daragnimadiisuna ay caddahay o aanay muran u baahnayn ee scientifically la bruuf garaynayo inuu darag caadiyayi kaasnunta inay tahay daraggaasi maanta ka qoran dunida oo dhan ama dunida qaybo badan oo kamida ka qoran maxay darag number one ay ku qoran tahay waxaan leenahay waa u baahanay bulshadeena inaynu waxa kan geedkani wuxuu yahay soomaali weli may baranin inaynu baro wallahu aclam billahi tawfiiq
khayr iyo xasanada ka siiya sheekh mustafa muxaadarada qiimka inagana dabcan fariintaynu qaadnay waxa weeye sida sheekhu sheegay haddaynan inteenana cunin walaalehen baa cunaa